alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed w salama tasliiman kasiira waxaynu gelaynaa in sha allahu tacala dersigii labaad ee min suurati alaxzaab aayaadka ugu horreeya suuratu alaxzaab ayaynu fasiray macnaha guud ahaanna waa sharaxnay waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda lixaad ee min suurati alaxzaab baynu ka bilaabaynaa allah wuxuu yidhi annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa awlaa uga mudan oo uga dhow oo uga xaqnimo badan bilmu'miniina muuminiinta min anfusihim nafahooda ayuu uga xaqnimo badan yaho uga dhow yahay oo uga naxariis badan yaho uga tudhaalo badan yahay wa aswaajuhu dumarka uu nebigu calayhi salaatu wasalaam u qabaana ummahaatuhum waa hooyooyinkii mu'miniinta weeye waxaa loo jeedaa xagga xurmada iyo ixtiraamka iyo qadarinta hooyooyinkooda kaley la mid yihiin xagga xaaraannimada guurkoodu ka xaaraan noqonayaanna waxay la mid yihiin hooyooyinkooda kaley la mid yihiin laakiin xagga markaa khalwadoodu inay bannaan tahay macnaheedu ma aha geesaha kale kalama mid aha hooyooyinka oo ma noqonayaan ubadkoodu qaar xaaraan ka noqonaya mu'miniinta ma aha oo maxaarim ay noqonayaan ma aha ee ajnebiyaad bay xagga kale la mid yihiin waxaa laga tilmaamaya xagga ixtiraamka iyo qadarinta iyo guurkoodu inuu xaaraan noqonayo xaggaasay hooyooyinkood kala mid yihiin wa ulularxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaabi illaah wa ulularxaami kuwa qaraabooyinka u saaxiibkaa bacduhum barhkoodba awlaa bibacdin waa uga dhow yihiin oo waa uga xaqnimo badan yihiin barhka kale ay biirsi bacdin kuwa kale inay dhaxlaan waa uga xaqnimo badan yihiin fii kitaabi illahi ilaahay kitaabkiisa bimacnaa xukunkiisa iyo sharcigiisa bay ugu xaqnimo badan yihiin oo in qaraabooyinka la ysku dhaxlo oo dadka mu'miniinta qaraabooyinka isku dhaxlaan ayay noqonaysaa min almu'miniina waalmuhaajiriin xaalay ulul arxaamkaasi min almu'miniina mu'miniin ahaadeen waalmuhaajiriina iyo muhaajiriin ay ahaadeen asalkii iimaanka iyo hijrada hadday ka siman yihiin qaraabanimana ay u dheer tahay qaraabanimaday isku dhaxlayaan oo la yidhaha mintu waa bayaaniya weji labaad culammada qaarkood waa sheegeen oo waxay yidhahdeen waa mintii geli jirtay mufadalu calayhiga wax laga fadilaaya geli jirtay taa macnaheeduna waxay noqonaysaa awlaa bibacdin fii kitaabi illaah kuwa kale ay uga xaqnimo badan yihiin xukunka ilaah iyo sharcigiisa waxay ka xaqnimo badan yihiin min almu'miniina waalmuhaajiriin ay min atawaarusi biliimaani waalhijra dhaxalka la ysku dhaxlayo iimaanka iyo hijrada waxaa ka xaqnimo badan oo ka awlaysan oo ka dhow sharciga ilaahay kaga dhow in qaraabooyinka la ysku dhaxlo ilaa an tafcaluu ilaa awliyaa'ikum macruufa istisnaagani waa munqatic waa min hayri iljinsi ka laga soo reebayo lama nooc aha saas aawadeed laakiin buu la macno noqonaya istisnaaga munqaticii laakiin baa loo fasiraya ilaa an tafcaluu laakiin an tafcaluu ha yeeshe inaad samaysaan ilaa awliyaa'ikum awliyadiinna inaad u samaysaan kuwa saaxiibbadiinna ah yacnii inaad u samaysaan iyo kuwa xulafadiinna ah iyo kuwa saaxiibbadiinna ah inaad u samaysaan macruufan wax san oo wanaagsan inaad u samaysaan oo u dardaarantaan ay fa daalika mashruucun kaasi waxa weye waa arrin mashruuca ama waa arrin bannaan waa arrin shareecada lagu banneeyey amaba marka waxa weeye lagu markaa sunneeyey kaana daalika fi lkitaabi mastuura kaana wuxuu ahaaday daalika xukunkaas in la ysku dhaxlayo qaraabanimada la ysku dhaxlayo markii asalka iimaanka laga sinmo fil kitaabi mastuura kaasi wuxuu ahaaday xukunkaasi fil kitaabi mastuura kitaabka mid lagu sadareeyo lagu qoray ayuu ahaaday oo luxulmaxfuudka hore ugu qornaa in la nasakhi doono xukunkii hore ee markaa walaalaynta uu nebigu calayhi salaatu wasalaam muhaajiriinta iyo ansaarta walaaleeyey inay isku dhexli jireen oo lagu nasakhi doono in markaa qaraabanimada la ysku dhaxlo horay ugu qoray lowxulmaxfuudka oo kitaabka la yidhahdo waxaa loo jeedaa lowxulmaxfuud weji labaad culammada qaarkood waa sheegeen oo in la yidhahdo filkitaabi waxaa laga tilmaamaya kitaabka qur'aanka abaa looga jeedaa aayaddan allah wuxuu inoogu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu muuminiinta uga xaqnimo badan yahay oo uga naxariis badan yahay nafahooda macna ahaan waxaa laga tilmaamaya nebiga calayhi salaatu wasalaam baa mu'miniinta u turhaya oo u naxariisanaya oo u naxariis badan oo aad wuxuu ugu dadaalayaa wixii markaa iyaga anfacaya dantooda iyo maslaxadooda ah waxaanu aad uga reebayaa wixii dhibaaya oo mu'miniinta waa u naxariis badan yahay aad iyo aad buu ugu tidhayaa aad baan ugu naxariisanaya macnaha caynkaasa nusuus kale iyo adillo kalena waa laynoogu sheegay oo allah wuxuu yidhi laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim waxaa idin yimi rasuul idinka mid oo idinka idinka dhashay rasuulkaasay ku adag tahay yacni dhibtiinna iyo waxa idinka idin dhibaya rasuulkaasoo ku dadaalaya korkiinna maslaxadiinna iyo dantiinna iyo waxa idin anfacaya waxa idiin dantaa ku dadaalaya bilmu'miniina ra'uufun raxiim mu'miniintana u dhimrin badan oo u naxariis badan yacni aad iyo aad markaa u naxariisanaya yacni ar'afu calayhim min anfusihim nafahooda waa uga naxariis badan yahay aad iyo aad buu ugu turhayaa ugu naxariisanayaa waxa dantoodana kula dadaalaya maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam mu'miniintii uu sidaa ugu naxariis badan yahay oo naftooda uga naxariis badan yahay uuna uga xaqnimo badan yahay uga dhow yahay waa in markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam la jeclaadaa waa in nebiga waxa weeye calayhi salaatu wasalaam sida uu doonayo markaa la hormariyaa oo laga hormariyaa waxa naftu doonayso waayo naftu dantaada ma waddo naftu wakhtiyada qaarkood waxay ku amraysaa waxa xunbaabay ku amraysaa laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam mar walba wuxuu ku amrayaa waxa wanaagsan buu ku amrayaa waxa wanaagsan ayuu ku amrayaa ee ku danta ah ayuu mar walba markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ku amraya allah wuxuu yidhi ina alnafsa laammaaratun bisuu'i ila maa raxima rabbii yacni naftu waa mid u amrid badan xumaanta yacni kuu rabbi u naxariista mooyaane yacni markaa kii kaleba naftiisu waxay markaa tahay mid u amrid badan xumaanta mid u amrid badan weeye wax kastoo khayra oo markaa ummadda soo gaadhaya ama mu'miniinta soo gaadhay khayr kastaaba wuxuu ku soo gaadhay sababta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yacni diinka iyo hanuunka iyo cilmiga iyo hidaayadaasi waxay inoogu timi sababta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka maadaama uu markaa isagu inooga xaqnimo badan yaho inooga dhow yahay nafteenna oo inooga tudhaalo badan yahay waxaa waajiba nebiga calayhi salaatu wasalaam inaynu tacdiiminno nebiga inaynu weynayno ayaa ina saaran nebiga inaynu ateecno raacno ayna saaran inaynu jeclaanno ayna saaran haddii waxa naftu doonaysa iyo waxa markaa uu nebi maxamed doonaya calayhi salaatu wasalaam ay iska hor yimaadaan waa in la hormariyaa sida nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam doonaayo waa in la hormariyaa waayo sidaasaa khayrku inoogu jiraa nolosheenna iyo cizigeenna iyo wanaaggeenna yacni waxay ku jirtaa sida nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inoogu yeedhaayo inaynu yeelno oo aynu isaga raacno ayay markaa inoogu jirtaa allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi waalrasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum kuwii rumeeyeyow allah iyo rasuulkiisa ajiiba oo yeedhmadooda aqbala idaa dacaakum limaa yuxyiikum marka rasuulku idinku yeedho calayhi salaatu wasalaam wax idin noolaynayo idinku yeedho markaa sida uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inoogu yeedhayaa waxay markaa tahay mid ina noolaynaysa mid ina cisaynaysa mid ina sharfaysa ayay markaa tahay cisigiyo sharafta waxaa lagu helayaa raacitaanka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la raacayo dulligana waxaa laga helayaa khilaafka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la khilaafay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi wajucila adillatu waalsagaaru calaa man khaalafa amrii dulliga waxaa laga yeelay cidda amarkayga khilaafta ayaa laga yeelay baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kitaabka qur'aankana allah wuxuu inoogu sheegay in sharafteennu ku jirto laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun waxaannu idiin soo dejinnay kitaab sharaftiinnu ku jirtaannu idiin soo dejinnay afalaa tacqiluun miyaydaan weelaynaynu markaa fahmaynin marka waxaa waajib ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in la raaco waa in laga jeclaadaa cid walba oo markaysaga makhluuqaba waa in laga jeclaadaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo isaga loo jacayl bataa waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yu'minu axadukum xataa akuuna axabba ilayhi min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam midkiin rumayn maayo oo innaba wax iimaana yacni ma yeelanayo ilaa uu iga jeclaado kii dhalay iyo waalidadii iyo ubadkiisa iyo dadkoo dhanba uu iga jeclaado ilaa uu dadkoo dhanba iga jeclaado asalka jacaylku hadduu jiro laakiin aanu u jacayl badan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay noqonaysaa iimaanka la diidayaa inay tahay iimaankii kamaaluhu lwaajib kamaalkiisi iyo dhammaystirankiisii waajibka ahaa baa la diidayaa oo waxaa laga tilmaamayaa nuqsaan baa ku sugan iimaankii waajibkee laga rabay lagama wada helin naaqis buu noqonayaa iimaankiisubaa laga tilmaamaya laakiin asalkii iimaanka diidi mayso laakiin kamaalkiisii waajibka ahaa bay diidaysaa waxayna taasi noqonaysaa inuu markaa iimaankiisu markaa naaqis yahay bay noqonaysa waa haddii asalka jacayl ku jiro laakiin aanu nebiga u jacayl badan calayhi salaatu wasalaam haddii asalkii jacaylkaba laga waayo qalbiga qofkaas wuxuu noqonayaa markaa gaalnimaa beddelayso wuxuu noqonayaa inuu gaaloobayoo iimaanka la nafyinaya waxay noqonaysaa asluliimaan iimaanka asalkiisii baa la nafyinaya markaas waxay noqonaysaa innaba wax iimaana oo habay yaraatee u sugan walow mihqaala darraba ha noqdee ma jiraa markaa ay noqonaysa hadduu jacaylku nebi maxamed jeclaanaya lagaba waayo qalbigiis marka xaaladdaana nacayb baa beddelayso oo ciddii markaa nebi maxamed ka raahiyaysanaysa ama nacaysaa dee waxaweeye markaa ma noqonayso ciddaasi cid gaalnimo ka madran ma noqonayso ee waxay noqonaysaa cid gaalnimo ku sugan bay noqonaysaa gaalnimadaasi ama ha muujisto ama ha qarsado oo gaalnimadii munaafaqnimada ha noqoto ama markaa ha muujisto gaalnimadii muuqanaysee daahirka ahayd ha noqotee cumar ibnu khataab baa radia allaahu canhu wa ardaahu wuxuu yidhi yaa rasuul allah cid walba waan kaa jeclahay ilaa min nafsii naftayda mooyaane cid walba waa kaa jeclahay buui markaasaa rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam ilaa aad naftaadana iga jeclaato iimaankii kaamilka ahaa ee waajibkaa lagaama helin hadal macnihiisu caynkaa u dhacay yacni waxba u dhiman iimaankaaga haddii kale iimaankaagii ma dhammaystirna xataa naftayda waa kaa jecluhu dabeed yidhi cumar markaasuu nebigu wuxuu idhi calayhi salaatu wasalaam al'aana yaa cumar bimacnaa hadda ayaad kamaalkii gaadhay macnuhu saasuu u dhacay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi maa min mu'minin ila wa ana awla annaasi bihi fi addunya waalaakhirah muumin ma jiro mooyaane inaan anigu uga dhowaansho badan oo uga xaqnimo badan ahay dadka ifyo aakhiraba cid kaloo dhan anaa uga xaqnimo badan iqra'uu in shi'tum annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim haddaad doontaan waxaa akhridaan aayaddan akhriya markaasuu aayadda sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu idhi faayumaa mu'minin taraka maalan falyarisu casabatahu man kaanuu muumin kastoo xoole ka tegay casabadiisu ha dhaxasho meeshay joogaanba cidday doonaanba ha ahaadaan ha dhaxlaan fa in taraka daynan aw diyaacan falya'tinii fa ana mawlaah haddii dayn lagu leeyaho qaanuu ka tegay lagu leeyahay yacni markii dambe nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam daynta anaa bixinaya oo markaa mu'min kastoo dayn lagu leeyahay anaa bixinaya waagii hore nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray deynta markaa ka bixiya haddaan markaa deynta laga bixin ku tukan maayuu odhan jiray laakiin markii dambe ilaahay markaa uu u furay ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu xoolo helay wuxuu odhan jiray anaa bixinaya ii keena marka isagaa ka bixin jiray oo ka gudi jiray deynta xadiiskana wuxuu ku sugan yahay yani waa fii saxiixi albukhaari riwaayo kale waxay sheegaysaa faayuma rajulin maata wa taraka daynan failaya waman taraka maalan faliwarasati nin kasta oo dhinta oo dayn ka tegay xaggaygu dayntu ahaado anaa bixinaya nin kastoo maal ka tegayna maalku wuxuu u sugnaaday warasadiisii iyo dadkii dhexlaayay ayuu u sugnaaduu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa aswaajuhu ummahaatuhum yacnii dumarka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu qabee sawjaadkiisa ahi waxay yihiin hooyooyinkii mu'miniinta weeyi damiirka hum wuxuu u noqonayaa in markaa mu'miniinta ayuu noqonaya waa ummahaatu lmu'miniin baa macnuhu u dhacaya mu'miniinta waxay uga dhigan yihiin hooyooyinoo kale uga dhigayn xagga xurmada iyo ixtiraamkaiyo qadarinta iyo xagga markaa guurkoodu inuu xaaraan yahay abadan oo in markaa ay guursadaan ayna u bannaanayn laakiin xagga khalwadoodu inay bannaanaanaysa ma aha inaynay ka xijaabanayn ma aha in marka waxa weeye gees walba inay hooyooyinka kala mid yihiin macnuhu noqon mayso hadday sidaa noqon lahayd dee waxay noqon lahayd marka hablahay dhalaan inaan mu'miniintu guursan karteen marka waxaana la ogsoon yahay hablahooda ee ummahaatlmu'miniin hablahay markaa dhaleen mu'miniintu inay guursan karayeen waay jirtee guurkoodu inuu bannaanaa loona guurin jiray marka waxa weye mu'miniinta ciddii doonta loo guurin jiray marka lagama tilmaamayo xagga khalwada iyo maxramnimada inay maxaarim yihiin inay markaa waxa weeye xaggaa inay kala mid yihiin markaa lagama tilmaamaayo ee iyaga khusuuskooda ayaa guurkoodu abadan xaaraan u noqonaya waxaanu inoogu iman doontaa markaa taasi iyadoo laynoo sheegaayo suuradda dhexdeeda ayay markaa inoogu iman doontaa iyadoo markaa allah inoo sheegaayo ayaynu arki doonnaa walaa an tankixuu aswaajahu min bacdihi abada marka waxa weeye waan u tegi doonnaa in sha allahu tacaala maadaama markaa zawjaadka nebigu sala allahu aleyh wasalam mu'miniinta hooyooyinoo kale ay uga dhigan yihiin waxaad garanaysaa markaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam inuu mu'miniinta uga dhigan yahay aabboo kale inuu uga dhigan yahay aabboo kale inuu uga dhigan yahay ayaad markaa garanaysa waxaana jirtay qiraa'o uu akhriyey ubay ibnu kacbin uu akhriyey oo halkan ziyaado ka ah cabdullaahi ibnu cabbaasna laga soo wariyey oo wuxuu akhrin jiray wa aswaajuhu ummahaatuhum wa huwa abun lahum markaa ziyaadada wa huwa abun lahum ayuu ubay ibnu kacbin akhrin jiray wakada cabdulaahi ibnu cabbaasna waa laga sheegay qur'aannimo looma akhrin karo waa qiraa'a shaadda qiraa'ada shaadkaa yacni qur'aannimo looma akhrin karo rasmigii musxafka maadaamay dheeraad ka taho aynay ku sugnayn qur'aannimo in loo akhriyaa markaa mid bannaan maaha yacnii qiraa'ada marka waxa weeye shaadkaana waxyaalaha markaa lagu garto waxaa ka mida inay rasmiga musxafka dheeraad ka tahay oo markaa aynay marnaba waafaqayn waatuu ibnuljazari odhanaayo wa kullu maa waafaqa wajha naxwi wa kaana lilrasmi ixtimaalan yaxwi wa saxa isnaadan huwa alqur'aanu fahadihi ahalaasatu alarkaanu waxaysumaa yakhtallu shartun asbitii shuduudahu low annahu fi asabcati wuxuu yidhi ibnuljazari raximahullah wa kullu maa waafaqa wajha naxwi qiraa'a kastoo waafaqaysaa weji naxwada ka mida waafaqayso luqadii carbeed yacni awjuhdii lagu yaqaanay waafaqaysa oo weji naxwo ah markaa waafaqaysa oo aan carabi ahaan khata' maxdiya aan noqon karin wa kaana lirasmi ixtimaalan yaxwi koobsanaya yacni ixtimaalu ku waafaqayo dhigaalkii qur'aanku dhignaa iyo siduu u qornaa wa saxa isnaadan huwa alqur'aanu sanadkiisuna saxiix yahay qur'aan buu noqonaya saddexdaa shardi haddii dhan yihiin fahadihi alaaatu alarkaanu taasi waa saddexdii rukni ee markaa qur'aannimada loo shardinayo halkaa wasaxa isnaadan niqaash baa ku jira markaa waxa masixatulisnaad keliya ku filan mise tawaatur baa la shardinaya ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin tawaatur baa la shardinaya ahlucilmiga qaarna waxay leeyihiin sixatulisnaad haddii inta kale ay raacdo way ku filantahy laakiin waxaa mashhuura in badan agtooda inay tawaatur shardinayaan laakiin sheikhu isagu wuxuu sheegay yacni sixatulisnaadka wa kadalika qura'a kalena waa sheegeen saddexdaa ruknaa loo shardinayaa waxaysumaa yakhtallu shartun asbitii shuduudahu low annahu fi sabcati marka saddexdaa shardi mid ka mida la waayo asbitii sug buu yidhi shuduudahu low annahu fi sabcati yacni shaadnimadiisa sug walow markaa sabcadaba ha ka mid ahaado sabcada waxaa loo jeedaa dee ruwaad badan baa jirto oo ruwaadda markaa muctamadkaa qaarkood aynay ahayn marka ruwaaddaa kale waxyaalahay soo wariyeen bay markaa ku rumoobayse oo ay markaa dhacayse yani walow markaa quraaddii toddobadaba ha loo nisbeeye haddii markaa waxa weeye shuruuddaasi ayna dhammaystirnayn shaadnimadeeda waa inaad sugtaa waxa haddaba isweydiin leh wa huwa abun lahum qur'aannimo yaan loo akhrine maadaamay qiraa'a tahay dee xadiis aaxaad oo kale waa inuu markaa sida loo xujaysanayo kale loo xujaysan karaa marka qiraa'adii shaadka ahayd mar haddii la xujaysanaayo calaa qawl see loo waafajinayaa marka aayadda loo waafajinaya allah uu yidhi ma kaana muxammadun abaa axadin min rijaalikum walaakin rasuula allah muxammed ma aha yacnii qof raggiinna ka mida mid aabbe u ah ma aha qiraa'ada shaadkiina waxay sheegaysaa wa huwa abun lahum waxaa kaloo soo aroortay xadiis markaa tilmaamaya innamaa ana lakum bimansilati alwaalid waxaan markaa idinka idin ahay yacni waalidka ah meeshiis iyo maqaamkiisoo kale ayaan idiin joogaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey inuu sidaa yidhi jawaabtu waxay tahay ubuwada markaa la sugayaa ee qiraa'ada shaadki sugaysaa waxaa looga jeedaa waa diiniya alubuwatu almuhbatatu diiniyatun waalubuwatu almanfiyatu tiiniya ubuwada la sugayaa siduu markaa alcallaama maxamed alamiin ashinqiidi dafci iham alidiraab can aayaati alkitaab uu ka odhanaayo ubuwada la sugayaa waxay noqonaysaa aabbannimada nebiga loo sugayaa uu mu'miniinta aabba u yahay waxaa loo jeedaa waa diiniya xagga diin ahaan ayuu aabbo kale uga dhigan yahay waa ubuwa diiniya waa waalidnimo xagga diintaa waalidnimo xagga diintaa weeye ubuwada la diidayee la nafyeyna waa tiiniya waa mid dhoobo loo nisbeeyey yacnii ajsaaddiinna ma dhalin baa laga tilmaamaya oo mid waxa weeye jus jidhkiisa ka mida aad tihiin oo isaga ka farcanteen oo biyihiisii laydinka abuuray ma aha macnaha laga tilmaamayaa sidaas weeye marka maadaama sidaas la yidhi oo laga tilmaamaya xagga diinta ayaa laga tilmaamaya inuu aabbe idinka dhigan yahay oo aabbe idin yahay oo halka la yidhaahdo marka waxa weeye laga tilmaamo la yidhaahdo yacnii culammada laftooda yacni markaa inay markaa yihiin waalidiin oo kale inay ka dhigan yihiin waa halka markaa laga tilmaamayo ay culammadu ka qaataan macnaha noocaasa markay sheegayaan sidaasoo kalea markaa de aynu ku soo marray wa aswaajuhu ummahaatuhum inay ka dhigan yihiin xagga markaa hooyooyin oo kale inay ka dhigan yihiin yani waxaa laga tilmaamaya xagga xurmada iyo ixtiraamka iyo qadarinta iyo sharfista iyo guurkooduna inuu xaaraan yahay xaggaasay markaa hooyooyin oo kale ka dhigan yihiin laakiin markaa inay maxaarim yihiin oo ubadkoodu laakiin inay maxaarim yihiinoo hablahoodu mu'miniinta ka xaaraan noqonayaan ma aha saynu soo sheegnay in khalwadoodu bannaanaanaysana ma aha inaynay mu'miniinta ka xijaabanaynna ma aha bale waxaa la amray inay ka xijaabtaan waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab saas aawadeed baynay isu diidaynin in la yidhi wa aswaajuhu ummahaatuhum iyo in la yidhi markaa xijaab dabadii wax ka weydiiya yacnii xijaab markaa iyagoo idinka teedan oo idinka xijaaban markaa halkaa xijaabka dabadiisa wax ka su'aala iyagoo teed idinka xigo yacni markaa halkaa wax ka weydiiya allah wuxuu kaloo aayadda inoogu sheegay qaraabooyinku inay isdhaxlayaan oo isku dhaxlayaan qaraabanimada wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaabi illaah waxaa jiri jirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam mu'miniinta muhaajiriintii ansaarta ayuu qaar ka mida walaaleeyey oo nin ansaara iyo nin muhaajir ah ayuu markaa ka dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam walaala ka dhigay waxay ahaayeen markaa qaar markaa sidaa isku dhaxla waxaa kaloo jirta iimaankiiyo hijrada ayaa la ysku dhexlayey oo haddii waxa weeye markaa cidi ay nebiga rumaysay aynay soo hijrootay waa uga xaqnimo badan yihiin cidda markaa aan soo hijroon ama cidda aan rumayn saas aawadeed waxaa dhacaysay in iimaanka iyo hijrada ay isku dhaxlaan iimaanka iyo hijrada inay isku dhaxlaan ayaa markaa jirtay macnaha caynkaasna aayaddii suuratul anfaal waa tuu allah ku sheegay waa tuu allah yidhi ina aladiina aamanuu wahaajaruu wajaahaduu biamwaalihim wa anfusihim fii sabiili illahi waladiina aawow wanasaruu ulaa'ika bacduhum awliyaa'u bacd waladiina aamanuu walam yuhaajiruu maa lakum min walaayatihim min shayin xataa yuhaajiruu wain istansaruukum fi اddiini facalaykum الnasru ila calى qawmin baynakum wa baynahum miihaaq wallahu bima tacmaluuna basiir waxaa allah inoo sheegay mu'miniinta soo hijrootay oo iimaankiiyo hijradiiyo jihaadka kulansatay iyo mu'miniinta kale ee soo dhowaysay ee u gargaartay inay iyagu awliye isu yihiin inay iyagu sokeeye isu yihiin inay iyagu xigto isu yihiin kuwa markaa rumeeyey laakiin aan soo hijroonna inaan wax wilaayo ah inay markaa lahayn ilaa ay soo hijroodaan wilaayadooda inay naaqiso tahay ayaa markaa laynoo sheegay marka waxay ahayd iimaanka iyo hijradaas mid la ysku dhexlaayo ayay ahaan jirtay ciddaa la walaaleeyey oo markaa mu'miniin muhaajiriina iyo mu'miniin ansaara ana iyaguna waa isku dhexli jireen mu'aakhaadkaa la walaaleeyey markay iimaankii la yimaadeene wanaagsanaadeen way isku dhexli jireen xukunka caynkaasa waa la nasakhay waxaa lagu nasakhay in qaraabanimada la ysku dhexlayo taasaa lagu nasakhay suuratulanfaalna waa lagu sheegay oo allah wuxuu yidhi wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaabi illaah aayadda ugu dambaysa saasuu allah ku sheegay sidaas ayuu allah ku sheegay wakada marka aayaddan suuratulaxzaabna allah waa ku sheegay wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaabi illaahi min almu'miniina waalmuhaajiriin marka xukunkaa hore waa la nasakhay haddaba ka nasakhaya ma wuxuu noqonayaa suuratulanfaal aayadda ku sugan mise waxaa lagu nasakhay aayaddan markaa suuratulaxzaab ku sugan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaheen aayadda suuratulanfaal ku sugan ee ugu dambaysa ayaa lagu nasakhay culammada qaarkoodna waxay yidhahen may axzaab baa soo horaan degto waxaa lagu nasakhay marka aayaddan baa lagu nasakhay wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaabi illaahi min almu'miniina waalmuhaajiriin marka maadaama tani marka ay soo horraysay tanaa lagu nasakhay calaa kulli xaal naskhigu labada ta soo horraan degtay ayuu ku dhacay oo naasikh noqonaysa naasikha noqonaysa ta kalena waxay noqonaysaa xukunkii inay sii tawkiidinayso sii adkaynayso ayay markaa noqonaysa waxaana markaa culammada qaar ay u badinayaan in aayaddan suuratu alaxzaab lagu nasakhay ilaa an tafcaluu ilaa awliyaa'ikum macruufa ha yeeshee haddaa markaa awliyadiinna u samaysaan bimacnaa waxa weeye yacni markaa saaxiibbadiin iyo kuwii markaa waxa weeye ay isgarabsanayseen ee mu'miniinta ahaa ee aan qaraabadiinna ahayn haddaa u samaysaan shay macruuf ah sida kuwaa markaa laydin walaaleeyey sida kuwaa markaa waxa weeye ay isgarabsanayseen ee saaxiibbada ahaydeen ee iimaanka iyo hijraduba idinka dhexeeyey haddaa wanaag u samaysaan oo u dardaarantaan xoolihiinna markaa dalool ka mida saddex daloolow dalool haddaa u dardaarantaan waa shay wanaagsan oo markaa idin bannaan weeye waxaa jira wasiya ayaa jirta dardaaran oo dardaaranka ciddii markaa loo dardaarmo ayaa la siinaya qadar baana markaa dardaarankii ku bannaan yahayoo sulus waa in marka aanu ka badan sulusulmaal xoolaha marka saddex meelood loo qaybiyo dalool waa inaanu ka badan aayadda markaa suuratu nisaa waa la itlaaqay oo qadarka markaa dardaaranka lama sheegin min bacdi wasiyatin yuusiina biha aw dayn min bacdi wasiyatin tuusuuna biha aw dayn waxaa la sheegay yacni dardaarankii ayaa markaa la sheegay dhowr goor baana markaa dardaaranka lagu sheegay markaa aayaadkaa lagu sheegay ilaa afar mawdic ayaa lagu sheegay aayaadkaa lagu sheegay min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn marka waxa weeye ilaa afar mawdic bay ku soo aroortay laakiin qadarka lagu dardaarmayo lama tilmaamin qadarka lagu dardaarmayo waxaa caddaynaysa axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam ina allaha tasadaqa calaykum sulusa amwaalikum ziyaadatan fii xasanaatikum sida xadiis lagu soo wariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi xadiiskaana culamada qaarkood waa taxsiiniyeene yacni ilaahay wuxuu idinku sadaqadaystay yacni xoolihiinna saddex meeloodow meel ahaan ayuu idinku sadaqadaystay ziyaadatan fii xasanaatikum waxaa loo jeedaa waa dardaaranka markaa suluska lagu dardaarmaya laga tilmaamaya xadiis kaloo ka sixa badan baa ku soo arooray oo xadiiska bukhaariiyo muslim ay soo wariyeen oo sheegaya sacad ibnu abi waqaas inuu yidhi yaa rasuula allah waxaan ahay nin xoolale baan ahay ubadna waxay dhaxlaya markaa inan qura markaa inantaa quruu lahaa wax ubadaha haddaan xoolahayga wada dardaarmo ka warran deed nebigu waa ka diidey ilaa uu soo gaadhay markii dambe uu yidhi haddaan markaa sulus dardaarmo ka warran saddex meeloodow meel ahaan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alsulusu waasulusu kasiir marka calaa kulli xaal qadarka uu dardaarmayo waxaa ugu badnaanaya saddex daloolow dalool ayaa ugu badnaanaya ama ka yar buu dardaarmayaa oo waa ka yaraynaya marka taa haddaad samaysaan waa idiin bannaanto waa mid idiin furan xukunkaasina wuxuu ahaa markaa mid kitaabka ku qornaa buu ahaa ilaa an tafcaluu ilaa awliyaa'ikum macruufa waxaa culamada qaarkood ay yidhahdeen dahaba almiiraas wa baqiya alnasru walbiru walsilatu walixsaanu walwasiya waxay yidhahdeen gargaarka iyo xidhiidhinta iyo samafalka iyo ashyaadaasaa baaqi ah oo dhaxalkii waa tegey laakiin waxaa baaqiya nasrigii in laysu gargaaro in markaa layskaalmeeyo in laysu samafalo in laysxidhiidhiyo in laysu dardaarmo ashyaada noocaasa ayaa markaa waxawaye baaqio hadhays cabdullahi bnu cabbaas wuxuu yidhi kaana almuhaajiriyu yarisu alansaariya duuna qaraabaatihi wa dawi raximi wuxuu ahaan jiray ruuxa muhaajirka ahi ansaariguu dhexli jiray iyadoo cidda qaraabada la iha inay dhexlaynin ayuu isagu dhexli jiray wuxuu ku dhexlayey ukhuwada iyo walaalaynta uu rasuulku sala allahu aleyh wasalam walaaleeyey ayuu ku dhexlayey marka macnaha noocaasa ayuu markaa tilmaamay marka waxaa jirtay in laysku dhexli jiray markii hore yacni walaalnimada layswalaaleeyey oo nebigu calayhi salaatu wasalaam walaalo ka yeelay xilfiga iyo marka waxawe walaalnimada ayaa markaa laysku dhexlayey laakiin xukunkaa waa la nasakhay laakiin samafalkii iyo dardaarankii iyo ashyaada noocaasa ayaa baaqi ah allah wuxuu uhi annabiyu nebiga calayhi asalaatu wasalaam awlaa isagaa u dhowaansho badan oo u xaqnimo badan bilmu'miniina mu'miniinta uga xaqnimo badan oo uga dhowaansho badan min anfusihim nafahooda waa uga tudhaalo badan yahay waa uga naxariis badan yahay waa uga xaqnimo badan yahay nafahooda wa aswaajuhu ummahaatuhum wa aswaajuhu dumarka nebiga calayhi salaatu wasalaam uu qabaana ummahaatuhum waa hooyooyinkii mu'miniinta weeye dumarkaasna waxaa loo jeedaa waa dumarkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu guursaday kadibna markaa waxa weeye zawjaadkiisii noqday fi dunya waalaakhira dumarkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu furay ma soo gelayaan sida saxiixa dumarku nebigu calayhi salaatu wasalaam uu furay ma soo gelayaan sidaas aawadeed bay wakhtigii saxaabada ay dhacday gabadh nebigu calayhi salaatu wasalaam uu furay in markaa waxa weeye la guursaday marka ay dhacday dumarkii markaa zawjaadkiisii noqday fi dunya waalaakhira iyaga markaa guurkoodu ma bannaana ummahaatulmu'miniin baynay markaa yihiin oo saasay ka dhigan yihiin laakiin dumarka qaarkood baa jira oo nebigu intuu meheriyey isagaan u tegin dabeedna uu talaaqay kuwaasi dumarka kale ay la mid yihiin xurmadan oo kale ma leh wa ulularxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaab illaah wa ulularxaami kuwa qaraabanimada u saaxiibka ahi ee xigtadiiyo qaraabada ahi ulularxaamka hadda looma jeedo kuwa markaa fii cilmi alfaraa'id ulularxaam loo yaqaano ee waxaa loo jeedaa qaraabadoo dhan marka waxaa soo gelaysa casabadii iyo marka waxa weeye markaa qaraabada kaleba waa soo gelayaan nusuusta markay ku soo aroorto ulularxaam waxaa loo jeedaa cid kasta oo markaa qaraabo ah baa loo jeedaa qaraabadaasi casabannimo ha ahaato ama qaraabo kale ha ahaato marka waxa weye casabadii waa soo gelaysa wa ulularxaami kuwa qaraabada u saaxiibka ahi bacduhum barhkood awlaa waa uga dhowaansha badan yahay bibacdin ay biirsi bacdin kuwa kale dhaxalkooda bay uga dhowaansho badan yihiin oo uga markaa xaqnimo badan yihiin fii kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa iyo sharcigiisa bay ugu xaqnimo badan yihiin fii kitaabi waxay ku tacalluqaysaa awlaa min almu'miniin xaalay mu'miniin ahaadeen ulul arxaamku ama min almu'miniina waalmuhaajiriin waxay ka xaqnimo badan yihiin dhaxalka la ysku dhaxlaayo iimaankiiyo hijrada la ysku dhaxlaayo oo mu'miniin iyo muhaajiriin inay markaa iimaankiiyo hijrada keliyaan qaraabanima raacin ay ku dhaxlaan waxaa ka xaqnimo badan qaraabada qaarkoodba qaarka kale inay dhaxlaan oo sifada qaraabanimada laysku dhaxlo taasaa markaa ka xaqnimo badan oo ka awlaysan bimacnaa ka mudan ilaa an tafcaluu ilaa awliyaa'ikum macruufa ilaa an tafcaluu laakiin an tafcaluu ha yeeshe inaad samaysaan ilaa awliyaa'ikum awliyadiin iyo saaxiibbadiin inaa u samaysaan macruufan wanaag iyo samaan iyo aa u samaysaan oo aa u dardaarantaan fadalika jaa'izun kaasi waa bannaan yahay ama mashruucun waa mid markaa laydiin sharciyeey weeye oo waa u dardaarmi kartaan laakiin markaa waxa weeye iskuma dhaxlaysaan iimaankiiyo hijradii isku dhaxli maysaan aan qaraabanima raacayn kaana dalika fi lkitaabi mastuura xukunkaasi wuxuu ahaaday kitaabka mid lagu qoro lagu sadareeyuu ahaaday in markaa la ysku dhexlayo qaraabanimada oo xukunkaa hore la nasakhi doono horay luuxulmaxfuudka ugu qornayd ama kitaabka ilaahay ee qur'aanka ah ayay ahayd markaa mid ku markaa qoran oo ku sadaraysan oo ku sugan wa id akhadnaa min annabiyiina miihaaqahum wa minka wa min nuux allah wuxu uhi wadkur waxaad xustaa oo aad sheegtaa oo dadka u sheegtaa id akhadnaa goortaannu qaadnay min annabiyiina nebiyada aannu ka qaadnay miihaaqahum ballankoodii aannu ka qaadnay wa minka adigana aannu kaa qaadnay nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam wa min nuuxin nuuxna aannu ka qaadnay wa ibraahiima ibraahiim aannu ka qaadnay wa muusaa muuse aannu ka qaadnay wa ciise bni maryam ciise oo ina maryama ah aannu ka qaadnay wa akhadnaa minhum waxaannu ka qaadnay nebiyada miihaaqan khaliida ballan baannu ka qaadnay ballankaasoo khaliidan adag oo dheer lagu adkeeyey ayaannu ka qaadnay waxaanuga qaadnay liyas'ala asaadiqiina ama facalnaa daalika sidaa waxaan u yeelnay liyas'ala siuu allah u weydiiyo alsaadiqiina kuwii runta sheegaayay can sidqihim runtoodii uu weydiiyo oo uga waraysto yacani waxa weeye ilaahay wax ka qarsooni ma jiro weydiinta uu weydiinayana inuu aqoon ka kororsanayo ma aha macnaheedu laakiin weydiinta la weydiinayo waxaa markaa looga jeedaa in xujada lagu ogaayo dadka kale oo markaa waxa weeye la doonaayo in markaa kuwii kale ay xujo ku noqoto looga jeedo wa acadda waa diyaariyey lilkaafiriina gaalada wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman ay mu'liman wax xanuujinaya ayuu u diyaariyey aayaddan waid akhadnaa min annabiyiina miihaaqahum waxaa laga qaadanayaa in nebiyada hore markaa ballan looga qaaday oo cahdi laga qaaday ballankan waxaa lagaga qaaday inay waxa weeye markaa nebi kastaaba inuu markaa diinta oogo dadka ugu yeedho tawxiidka iyo markaa iimaanka ugu yeedho risaaladda dadka gaadhsiiyo ay markaa iskaashadaan ay isu kaalmeeyaan ay isu gargaaraan nebi kastaaba nebiga kale u hiiliyo waid akhada allahu miihaaqa annabiyiina lama aataytukum min kitaabin wa xikmatin uma jaa'akum rasuulu musadiqun lima macakum latu'minunna bihi walatansurunna لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين marka ballan baa lagaga qaaday yacni nebiyada dhammaan lagaga qaaday waxaa ballan laga qaaday diinka inay ogaan aayaddana waxaa ku sugan si guud iyo si gaaraba in ballanka looga qaaday waid akhadnaa min annabiyiina miithaaqahum caam baa laga dhigay nebiyadoo dhan haddana si gaaraa shan nebi loo sheegay wa minka wa min nuuxin wa ibraahiima wa muusa wa ciise bni maryam shanta nebiya la soo gaar yeelay mawdic kalena saasaa loo soo gaar yeelay oo nebiyada looga soo gaar yeelay sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waaladii awxaynaa ilayka wamaa wasaynaa wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wa muusa wa ciisa an aqiimu addiina walaa tatafaraquu fiih marka labada mawdicba shantaa nebi baa la soo xuloo la soo gaar yeelay jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhahdeen shanta nebi waxaa loo soo gaar yeelayaa inay nebiyada ugu mudan yihiin oo takhsiisku wuxuu sheegayaa fadli waa min baabi catfi alkhaasi cala alcaam cid gaaraa lagu cadfayaa cid caama lagu cadfayaa guud lagu cadfayaa marka ciddan khaaskii ciddii ugu fadliga badnayd inay tahay baa laga qaadanayaa marka shanta nebiyada ah jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxa weeye waa ululcasmiga weeye fasbir kamaa sabara ululcasmi min alrusul u sabir siday u sabreen ululcasmiga kuwii go'aanka u saaxiibka ahaa iyo sabirka u saaxiibka ahaa siday u sabreen u sabir oo rasuullada ka midka ahaa marka shanta rasuul ee halkan lagu soo gaar yeelay waxay noqonayaan ululcasmigaasay noqonayaan saas aawadeed baa naadiimkii wuxuu yidhi maxamedun ibraahiimu muusa kariimuhu fa ciisa fa nuuxun hum ululcasmi faclami maxamedun ibraahiimu xarakatulnaqlaa lagu sameeyey maxamedun ibraahiimu nuun hoos dhigan baa lagu dhufanayaa ba'dan maxamedun ibraahiimu muusa kariimuhu fa ciisa fa nuuxun hum ululcasmi faclami yacni nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo nebi ibraahim iyo nebi muuse iyo nebi ciise iyo nebi nuux waa ululcasmigii weeye ee sidaa ku ogow waa beyt maliixa weeye waxaanu u kala horraan sheegay siday u kala fadli badnaayeen waayo maxamed baa ugu fadli badan ibraahiim baa ku xiga muusa ku xiga ciisa ku xiga nuux baa ku xiga waa muratab cala xasab alafdaliya cala xasab alfadli baa lagu tartiibiyey marka allah wuxuu inoo sheegayaa nebiyadana markaa ballanka in laga qaaday shanta nebina si gaara in ballanka looga sii qaaday nebiyada haddaba markii la sheegayey shanta nebi waxaa la horaan sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kadib afarta kale ee nebi waxaa loo kala hormariyey siday u kala horreeyeen marka horsheegga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la horsheegay waxaa laga tilmaamayaa xagga afdaliyada looga jeedaa oo sabqigu mar wuxuu noqdaa xagga fadliga marna wuxuu noqdaa xagga zamanka marka nebi maxamed waxaa loogu horraan sheegay inuu markaa ugu fadli badnaa nebi nuuxna inta kale waxaa looga horraysiiyey afarta nebi ee kale waxaa loogu horraan sheegay nebi nuux min xaysu zaman inuu markaa ka horreeyey oo saddexda nebiye kaleba waa ka dambeeyeen xagga zaman ahaan iyo wakhti ahaan qaar baa waxay yidhahdeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa loo horraan sheegay isagaa loo horraan abuuray xadiis daciifay keeneen oo odhanaaya kuntu awala annabiyiina fi alkhalqi wa aakhirahum fi albacsi fabada'a bii qablahum waxaan ahaan jiray nebiyada kii ugu horreeyey xagga abuurista uguna dembeeyey xagga soo diritaanka iyo soo saarista marka aniga ayuu markaa igu bilaabay xaddiiska caynkaasa ibnu abi xaatim baa soo warinaya laakiin xadiidkaasi waxa weye waa daciif ibnu kasiirkuna waa caddaynaya inuu daciif yahay wuxuu odhanayaa saciid ibnu bashiir baa sanadkiisa ku jiro waa dacfi baa ku sugan oo saciid ibnu bashiir waa daciif waa midda kale waxaa loo soo wariyey isagoo mursala waa la soo wariyey oo aan markaa la sheegin abu hurayre aan la sheegin waxa kaleoo la soo wariyey isagoo mawquufa ayaa la soo wariyey oo qataado laga soo warinaayo yacni markaa isagoo mawquufa laga soo warinayo saas aawadeed yacni markaa dacfi iyo cilla labaduba ku sugan tahay macnaahaanna loogama jeedo waxa weeye markaa inuu isagu nebiyada xagga macnaahaanna hadduu sugnaan lahaa waxaa laga tilmaamaya xagga ruuxda ayaa laga tilmaamaya ruuxda ayaa la horraan abuuraa laga tilmaamaya laakiin daliil uma hayno in la horraan abuuray taas iyadaa markaa daliil uma hayno waa garanayna nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisu inay dembaysay oo nebiyada hore ay ka horraan dhasheen nebiyadan kale inay ka horraan dhasheen waa garanaynaa oo afarta nebiye kaleba ee laga horraan sheegayba yacni iyagaa ka hor aan dhashay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa nebiyada kii ugu dembeeyey ayuu ahaa markaa sidaas aawadeed yacni kuntu awala nabiyiina fi lkhalqi waa daciif xuja kuma jirto macnahaana looma hormarina xagga afdaliyada loo hormariyey waxaa jira xadiis markaa isaguna aan sugnayn baa jira oo aan asal lahayn wuxuu ilaahay abuure maxaa ugu horreeyey qaala nuuru nabiyika yaa jaabir culammadu waxay dhahen waa baatil qaarkoodna waxay dhahen waa mawduuc waa been abuur wuxuu ilaahay abuure maxaa ugu horreeyey nuuru nabiyika yaa jaabir kaasina waxa weeye waa midaan sugnayn oo laa asla lahu wax sanada male saas aawadeed ba markaa culammada qaarkood ay yidhahdeen waa baatil sida suyuuti oo kale wuxuu odhanaya waa baatil culamo kale oo muxadisiinta ka mid waxay dhahen waa mawduuc waa been abuur bay yidhahdeen waa kadib nebiga lagu been abuurtay calayhi salaatu wasalaam bacdina waxabay ka qoreen risaalay ka qoreen xadiiska ay ku caddaynayaan butlaankiisa ay ku caddaynayaan saas aawadee ha ku kadsoomin mar labaad buu allah wuxuu sheegay wa akhadnaa minhum miithaaqan ghaliidaa ballan adag baannu ka qaadnay buu allah yidhi ballan adag ayaannu ka qaadnay ballankan culammadu waxay yidhahdeen waxaa laga qaaday fii caalami dar oo dhabarkii aadam markii laga soo saaray wakhtigaasaa ballanka laga qaaday waid akhada rabbuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum wa ashhadahum cala anfusihim alastu birabbikum wakhtigaasaa markaa ballanka laga qaaday ee nebiyadana ballanka laga qaaday allah wuxuu inoo sheegayaa inuu ilaahay saa yeelay nebiyadana ballamada ka qaaday si uu kuwa runta sheegaya runtooda u weydiiyo kuwa runta sheegayana waxaa ka mida nebiyadiiyo rasuullada ka mida oo waxaa la weydiinayaa runtoodii ballankii inay oofiyeen baa la weydiinayaa inay risaaladii gaadhsiiyeenoo ummaddii u nasteexeeyeenoo xaqii u caddeeyeen ayaa la su'aalaya iyadoo allah og yahay wuu haddana su'aalayaa weydiinayaa wuxuu u weydiinayaa waa siuu xujada ugu oogo yacnii kuwii marka waxaa rasuullada khilaafay ee beeniyey waana ka sawaabinaya waa ka abaalmarinaya waa ajar siinaya gaaladana wuxuu weydiinayaa waxa iyaguna markaa yeeleen iyo waxay sameeyeen falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin labada qoleba waa la su'aalaya saas aaweed ba ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen wayas'al alkaafiriina can kadibihim wa acadda lilkaafiriin marka waxa qadaran bay yidhaahdeen qolada kalena in la su'aalayo ilaa aayad kale allah inoogu sheegaya labada qoleba in la weydiinaye falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin labada qole mid walba waa la weydiinaya nebiyadana waa la weydiinaya rasuullada kuwii loo soo dirayna waa la su'aalaya kuwa loo soo diray waxyaalaha la weydiinaya waxaa ka mid ah maada kuntum tacbuduun wa maada ajabtum almursaliin maxaa caabudi jirteen maxaase rasuullada ugu jawaab celiseen ayaa la weydiinaya la su'aalaya waatay yidhaahdeen laba taabici abulcaaliya iyo qataada waatay yidhaahdeen mas'alataani yus'alu canhuma alawaluuna walaakhiruun laba su'aalood waxaa la weydiinayaa ummadii hore iyo ummadaha dambeba waa la su'aalaya labadaa su'aalood waa maxay maada kuntum tacbuduun wa maada ajabtum almursaliin maxaa caabudi jirteen iyo maxaa rasuullada ugu jawaab celiseen labadaa su'aalood baa la weydiinaya la su'aalaya allah wuxuu uhi waid akhadnaa ay wadkur waxaad xustaa oo dadka u sheegta id akhadnaa goortaannu qaadnay min annabiyiina nebiyada aanu ka qaadnay miihaaqahum ballankoodii la adkeeyey aanu ka qaadnay wa minka adigana aanu kaa qaadnay nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam wa min nuuxin nuuxna aanu ka qaadnay waxaa laga qaadanayaa catafka wowga laysugu cadfaa inuu yahay limutlaqi iljamci oo tartiibi aanu faa'iidaynayn oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa dee laga hor sheegay nebiyadii kale ulcasmiga ay wada ahaayeen oo laga hormariyey iyadoo wakhti ahaan uu ka dembeeyey wa min nuuxin nuuxna waa ka qaadnay wa ibraahiima ibraahiimna waa ka qaadnay wa muusa muusena waa ka qaadnay wa ciise bni maryama ciise oo ina maryamana waa ka qaadnay wa akhadnaa minhum waxaannu ka qaadnay nebiyada xaggooda waxaannu ka qaadnay miihaaqan ballan ballankaasoo khaliidan adag ayaannu ka qaadnay liyas'ala asaadiqiina can sidqihim ay facalnaa daalika sidaa waxaanu u yeelnay ama facala daalika allah sidaa wuxuu u yeelay ama ballanka wuxuu u qaaday liyas'ala asaadiqiina suu u weydiiyo kuwa runta sheegaaya can sidqihim runtoodii uu su'aalo oo uga waraysto waa si xujada loogu ogo dadka kale iyadoo allah uu og yahay haddana su'aalayaa wa acadda lilkaafiriina wuxuu u diyaariyey gaaladana cadaaban cadaab buu u diyaariyey cadaabkaasoo aliiman ay mu'liman waxanuujinaya ayuu u diyaariyey aliim waa faciil oo loo jeedo mufcil luqada carbeedna waa ku timaaddaa faciil oo mufcil looga jeedaa bacdi culammada carabiyada ka mid ah waxay yidhahaan faciiloo mufcil looga jeeda lugatulcarab kuma iman laakiin sida saxiixa waa in lugatulcarab ay ku timi faciil oo mufcil looga jeedaa shawaahid badan baynay leedahay shawaahid badan ayaynay leedahay waxaa ka mida nakiir oo munkir looga jeedo waxaa ka mida waxa weeye aliim oo mu'lim looga jeedo waxaa ka mida badiic badiicu asamaawaati waalardi oo mubdic looga jeedo marka faciil bimacnaa mufcil lugatulcarab waa ku sugan tahay culamada carabiyada qaarkoodna waa sheegeen allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow udkuruu nicmat allaahi calaykum xusa nicmada allaah allah nicmadiisa xusa calaykum korkiinna uu idinku nicmeeyey id jaa'atkum junuudun wuxuu idinku nicmeeyey id jaa'atkum goorta idiin timi junuudun ciidamaa idiin yimaadeen oo fa arsalnaa aanu soo dirnay calayhim yaga korkooda riixan dabayl aanu soo dirnay wa junuudan iyo ciidama aanu soo dirnay ciidamadaasoo lam tarawha aydan arkayn wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay bimaa tacmaluuna basiiraa waxaa samaynaysaan mid u arag badan ayuu ahaaday oo arkaaya oo og id jaa'ukum min fawqikum waxaa bannaan id jaa'adkum inay ku camalfasho nicmata nicmatallaahi inay ku camalfashaa bannaan waxaa kaloo bannaan udkuruu in lagu camal siiyo oo la yidhaha waxaa xustaan id jaa'adkum goortay idiin timi junuudun ciidama ay idiin yimaadeen fa arsalnaa aanu dirnay calayhim iyaga korkooda riixan dabayl aanu soo dirnay wa junuudan iyo ciidamo ciidamadaasoo lam tarawha aydaan arkayn wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiira mid u arag badan buu ahaaday id jaa'uukum ka beddel idda horo wuxuu idiin nicmeeyey id jaa'uukum goortay idiin yimaadeen ama waxaa xustaan id jaa'uukum goortay idiin yimaadeen ciidamadii gaalada ahaa min fawqikum xaggiinna sare ay idinkaga yimaadeen ay min fawqi alwaadi togga xaggiisa sare ay idinka yimaadeen wa min asfala minkum iyo meel idinka hoosaysa oo togga xaggiisa hoosa ay idinkaga yimaadeen labada geesoodba wa id zaaqat iyo goortay markaa iilatay xusa ama uu idiin nicmeeyey iyo goortay iilatay markaa uu idiin nicmeeyey al absaaru indhuhu ay iisheen oo xagga cadowga markaa mooye gees kaleba ay ka iisheen baqdin ay baqayaan daraaddeed baqasho aa baqanaysaan daraaddeed indhihii ay ka iisheen xagga cadowga mooyaane gees kale aynay jalleecayn qofkuna markuu baqaayo cidda uu ka baqaayo xaggiisa ayuu u jalleecaa wa balaqat ilquluubu ay soo gaadhay qalbiyaduna wadnayaashu ay soo gaadheen alxanaajira dhuumaha ay soo gaadheen yacnii hunguryada markaa caaradooda ay soo gaadheen wa tadunnuuna aa malaynayseen billaahi ilaahay aa ka malaynayseen addunuuna malayaal kala duwan aa ka malaynayseen hunaalika batuliya almu'minuuna wazulziluu zilzaalan shadiida hunaalika goortaas oo la yidhaahdo waxaa laga tilmaamaya darfu zamaan asal ahaanna waxaa loo isticmaalaa darfu makaan baa loo isticmaalaa walaha waa min hayri alghaalib oo hadda darfu zamaan baa loo jeedaa la yidhaahdo hunaalika goortaas ubtuliya waa la imtixaanay goortaas gudaheedaa la imtixaanay almu'minuuna mu'miniinta la imtixaanay weji labaad culamada qaarkood waxay mareen in loo daayo asal ahaan siday ahayd oo darfu makaankii loo daayo oo la yidhahdo hunaalika goobtaas meeshaas halkaas gudaheeda ubtulya waa la imtixaanay almu'minuuna mu'miniinta ayaa la imtixaanay wasulziluu waa la gilgilayoo waa la ruxay zilzaalan ruxis baa la ruxay shadiidan daran waid yaquulu almunaafiquuna waladiina fii quluubihim marad ay wadkuruu waxaa xustaan id yaquulu goortay odhanayeen almunaafiquuna munaafiqiintu ay odhanayeen kuwa qalbiyada markaa iyo wadnayaasha ku qarsanaya gaalnimada oo uurka gaalnimada ku qarsanaya ay yidhaahdeen waaladiina iyo kuwii ay odhanayeen fii quluubihim qalbiyadooda ay ku sugan tahay maradun cudurku uu ku sugan yahay oo qalbiyada ka bukay oo diin ahaan bay u bukaan baa laga tilmaamaya waa xanuunkii shakiga iyo nifaaq iyo munaafaqnimada maa wacadana allaahu warasuuluhu ilaa guruura maa wacadana allaahu allah nooma ballanqaadin bay yidhahdeen wa rasuuluhu iyo rasuulkiisu sala allahu alayhi wasalam ilaa guruura ballanqaad baatiloo kedin ahoo na lagu kedinayo mooye wax kale noomay ballanqaadin waid qaalat taa'ifatu minhum waid qaalat ay wadkuruu waxaa xustaanoo sheegtaan id qaalat goortay tidhi taa'ifatun kooxi ay tidhi kooxdaasoo minhum munaafiqiinta ka mida ay yidhaahdeen yaa ahla yadriba laa muqaama lakum reer yadribow reer madiinow yarib waxaa la odhan jiray waagii hore qabla alislaam baa madiine lagu magacaabi jiray yarib marka macnuhu wuxuu u dhacayaa reer madiinow buu u dhacayaa yaa ahla yasriba yasrib kuwa u ehelka ahee degganow yacnii reer madiinow laa muqaama lakum ay laa iqaamata lakum sugnaansho idinma sugnaan iyo negaansho idinma sugnaan halkaa aa ku negaataan laa maqaama lakumna waa la akhriyey meelaa ku sugnaataan meeshani ma aha farjicuu noqda wayasta'dinuu waa oggolaansho dalbayeenoo in markaa loo idmo oo loo oggolaaday weyddiisanayeen fariiqun koox kooxdaasoo minhum iyaga ka midii annabiya nebiga calayhi salaatu wasalaam bay idan weyddiisanayeen inuu fasaxo oo u oggolaado inay noqdaan yaquuluuna waxay idan dalbayeen waxay markaa oggolaansho weyddiisanayeen ay ku noqdaan nebiga calayhi salaatu wasalaam yaquuluuna ay qaa'iliina xaalay odhanayaan inna buyuutanaa cawrah guryaha yaga ayaa markaa cawratun ay daatu cawra qaar cawro u saaxiiba ah qaar markaa waxaa weeye aan ilaashanayn ah oo dayacan oo tuugta iyo cadowga markaa mid walba markaa ay geli karaan gidaarradoodu gaaban yihiin waa la jabsan karaa yacni waxaa weeye guryaha yagii baa naga dayacan oo aan ilaashanayn cawradu waa khalalka weeye marka waxay tilmaamayaan waa khayru xasiina waa mid aan dhowrsoonayn oo ilaashanayn ee markaa dayacan oo markaa cadowga iyo tuugtaba markaa u dayacan weeye wamaa hiya bicawrah wamaa hiya iyadu may ahaan guryuhu may ahaan bicawratin ay bidaati cawratin qaar cawro u saaxiiba ma ahoo qaar dayacan ma aha oo aan ilaashanayn maahee way ilaashan yihiinoo guryahoodu markaa waxa weeye waa qaar yacni markaa aan dhib qabin qaar aan dayacaadi ku sugnayn yacni markaa weeye way iskaga cudur daaranayaan in yuriiduuna ilaa firaara ma doonayaan mooyaane wax kale ilaa firaaran carar mooye wax kale ma rabaan bes waxay doonayaan inay markaa goobta ka cararaan bay markaa doonayaanee wax kale ma rabaan walaw dukhilat calayhim min aqtaariha walow dukhilat calayhim haddii loo soo geli lahaa yaga korkooda min aqtaariha magaalada markaa dacalladeeda iyo dhinacyadeeda haddii looga soo geli lahaa min aqtaari almadiina umma su'iluu dabeedna la weyddiin lahaa alfitnata fitnoo laga dalbi lahaa oo la weyddiisan lahaa inay diintii ka fitnoobaan oo ka noqdaan oo gaalnimo caddaystaan la aatowhaa way siin lahaayeen ay la actawhaa way siin lahaayeen waxaa la akhriyey la aatowhaa iyo la atowhaa haddii la yidhaahdo la atowhaa waa qiraa'o kale waxay noqonaysaa ay la facaluuha way samayn lahaayeenoo way markaa waxa weeye ajiibi lahaayeenoo way raaci lahaayeen oo way samayn lahaayeen ay la facaluuha lajaa'uuha wa facaluuha la aatowhaa marka la yidhaahdo oo marka waxa weeye alifka la yaro medo waxay noqonaysaa macna alictaa bay noqonaysaa siin bay noqonaysaa la aatowhaa ay bimacnaa la actawhaa way siin lahaayeen fitnaday doonayaan bay siin lahaayeenoo way ka aqbali lahaayeen wamaa talabbasuu biha ilaa yasiiraa kumay sugnaadeen biha ay biijaabatiha ijaabada marka ay ajiibayaan kamay sugnaadeen ilaa yasiiran wakhti yar mooyaane ama wamaa talabbasuu biha kumay sugnaadeen biha ay biijtinaabiha fogaanshaha fitnada laga fogaanayo ilaa yasiiran ay ilaa zamanan yasiiran wakhti yar mooyaane wax kale markaa waxawaye kamay sugnaadeen damiirka haadu wuxuu u noqonayaa fitnaduu u noqonayaa marka waxa weeye biijaabatiha ama biijtinaabiha saas yadaa baa la qadaray walaqad kaanuu caahadu allaha min qabl allah baan ku dhaartay xaqiiqee waxay ahaan jireen caahaduullaha qaar ilaahay la ballamay bay ahaayeen min qablu iminka ka hor qaar ilaahay la ballamay oo u ballanqaaday laa yuwalluuna aladbaara ayay markaa ahaayeen maxay kula ballameen oo u ballanqaadeen laa yuwalluuna inaynay jeedinayn bay u ballanqaadeen aladbaara dabooyinka inaynay jeedinayn bimacnaa dhabarrada inaynay jeedinaynoo cararaynin bay hore ilaahay ugu ballanqaadeen oo ay yidhahdeen haddii dagaal yimaaddo o jihaad yimaaddo ilaaba ilaa waa dagaalamaynaa kamana carari doonno saasay hore u ballanqaadeen wa kaana cahdullaahi mas'uula wuxuu ahaaday ballanka ilaahay mas'uulan mid la weydiinaayo ayuu ahaaday aayadahan waxaa laynoogu sheegayaa ghaswo la odhan jiray ghaswatulaxzaab baa lagaga warramayaa mawdican ghaswatulaxzaab waa la yidhaahdaa ghaswatulkhandaqna waa la yidhahdaa alaxzaab magaca markaa suuradda axsaabtaasaa laga soo qaatay oo waata inoo iman doonta oo allah odhanaayo yaxsabuuna alaxzaaba lam yadhabuu wa in yaأti alaxzaabu yawaddu low annahum baaduuna fi alacraabi yas'aluuna can anbaa'ikum markaa sababu tasmiyaha magaca markaa suuradda waxa loogu magacaabay waa axsaabka lagu sheegay yacni markaa dagaalka waxaa lo odhan jiray ghaswat alaxzaab ama ghaswat alkhandaq labada waa loodhan jiray ghaswatulaxsaab waxaa loo yidhi gaashaanbuuro gaalaad oo kala duwan baa isa soo habarwacday oo isa soo kaashaday oo quraysh iyo markaa khatafaan iyo markaa qabaa'il kale markaa leh yuhuudduna markaa waxa ay ku jirtay oo iyaguna markaa ay iyagu sababtaba lahaayeen ghaswatulkhandaqna waxaa loo yidhi waa godkii la qoday daraaddeed baa loo yidhi ghaswatulaxsaab waxay dhacday sannaddii shanaad bay dhacday bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdaan sannaddii afraad ayay dhacday hijriga laakiin labada weji waxaa saxiixa ah oo fiican inay sannaddii shanaad ee hijriga ay dhacday ayaa labada qowl markaa fiican oo sixo badan qowlkaasaa saxiixa siday culamo badani marka ay arjaxayaan ghaswatulaxsaab sababteedu waxay ahayd gaaladii quraysheed waa tii markaa ay dagaalkii uxud qaybta dambe xoogaa ay markaa yaro gacan sarreeyeen kadib waxaa dhacday nimankii markaa yuhuudda ahaa qaar ka mida ayaa markaa waxay u kaceen xaggaa iyo quraysh bay u tageen nimanka yuhuudda ahaa ee u tegey waxaa ka mid ahaa sallaam ibnu abilxuqayq baa ka mid ahaa iyo sallaam ibnu mishkam iyo kinaanata ibnu rabiic iyo niman kale oo markaa yuhuud ah ibnu abilxuqayq iyo ibnu mishkam iyo kinaanatu ibnu rabiic iyo niman kaleo yuhuuda ayaa israacay quraysh bay ugu tageen maka ugu tageen waxay aad ugu soo tirtirsinayeen in nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ku soo duulaan oo la dagaalamaan arrinkaasay aad ugu kicinayeen waxaanay weliba u ballanqaadeen in waxa weeye nasrigana ay helayaan saana waa u ballanqaadeen waxaanay yidhaahdeen annaga laftayaduna markaa xaggaas markaa timaaddaan waa idinla gaashaan qabanaynaa waa idinla dagaalgelaynaa gaaladii qurayshdu waa ka aqbaleen markay ka aqbaleenna way ka tageen waxay u tageen xagga iyo khatafaan bay u tageen qabaa'isha markaa khatafaan la yidhaahdo ay u tageen iyagana waxay ugu yeedheen inay markaa ku soo duulaan oo markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ay la dagaalamaan qabaa'il kaleo carab ka midana waa ku soo wareegeen iyagoo marka waxa weeye ku soo dhiirigelinaya o ku soo tirtirsinaya inay ku soo duulaan oo dagaalkaa ka soo qayb qaataan oo marka arrinkaa yacni markaa isku mid laga ahaado dad badan baa markaa aqbalay quraysh waa soo baxeen iyagoo marka uu hoggaaminayo abuu sufyaan hoggaaminaayo afar kun iyagoo abay soo baxeen waxaa la kulmay qabaa'il kale oo ay ka mid ahaayeen banu sulaym iyo banu asad iyo fasaare iyo ashjac iyo banu murre iyo ayaa marka iyaguna markaa u yimi khatafaan qolada la yidhahdana waa u yimaadeen iyagoo uu hoggaaminayo cuyaynatu bnu xisn calaa kulli xaal madiine waxay ku yimaadeen oo halkii markaa khandaqii ay yimaadeen iyagoo toban kuna bay yimaadeen waxaa ka dheeraada yuhuudda markaa waxa madiine markaa deggan ama ag deggan ayaa iyaguna ka dheeraada oo iyaguna markaa waxa yani dagaalka qaybka ka ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu warka helay inaysa soo kaashanayaan oo ay markaa soo duulayaan oo dhaqdhaqaaqii markaa waxa weeye dagaalka inay u soo socdaan dhaqdhaqaaqeedii yacni markaa warkaa markuu helay waxa markaa uu la tashaday saxaabadiisa ayuu la tashaday nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu saxaabadiisa waa la tashan jiray kadib salmaan alfarisi ayaa wuxuu u tilmaamay in god la qodo oo markaa cadowga iyo madiina si markaa godkaasi markaa ugu dhexeeyo oo noocan maa difaac laga dhiganayo godka dabadiisana markaa laga galo yacni difaac laga galo waxaanuu yidhi markaa xagga faris waxyaalaha la isticmaali jiray waxaa ka mid ahaa haddii qolo markaa waxa weeye cidi ku soo duusho oo ay is yidhaahdaan waa idinka badan yihiin waxay samayn jireen markaa god bay qodi jireen godkaasay isku wareejin jireen dabeedna markaa godkaa dabadiisa ayay difaaca ka geli jireen saasay samayn jireen taladii buu nebigu qaatay calayhi salaatu wasalaam marka madiine geesaha qaarkood buuro ayaa kaga qoqoban markaa sida looga soo dhacaa ay adag tahay geesaha kale markaa bannaan ayaa markaa waxaa laga samaynayey markaa godka in lagu xidhayo oo godkaas markaa waxay la qodayo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu godkaas ayay qodayeen oo ka howllanaayeen godka hoos waa loo dheeraynaya sidaana waa loo ballaarinayaa si aan farasku uga boodin xagga hoosena waa loo dheeranayaa si aan markaa raggu ugu daadegi karin god caynkaasaa la qodaya kadibna markaa difaaca waxaa laga gelayaa godka dabadiisaa laga gelayaa difaaca yacni haddiiba ay dhacdo inay cidi ka soo tallowdo si waxa weeye markaa loola dagaalamo yacni markaa ay u dhacdo abuu sufyaan iyo markay yimaadeenoo godkii ay arkeen waxay yidhaahdeen tani waa dhagar carabi aynay aqoon god baa difaac laga dhiganayaayo inta la qodo saa loo dheeraynayaayo markaa jihadii markaa laga filayay cadowgaba lagu soo xidhayaa oo ilaa buurta la gaadhsiinaya xagga kalena buurta kale la gaadhsiinayaa yacni ta noocaasa mid ay filayeen may ahayd waxay yidhahdeen waa dhagaraan carabi aqoon bay yidhahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ciidanka muslimiinta ee markaa waxa weeye uu la baxay ee godka sokadiisa uu difaaca kala galay waxay ahaayeen saddex kun oo nin bay ahaayeen saddex kun oo nin ayay ahaayeen marka xagga markaa geesna buurtii ayaa markaa waxa weeye dabada markaa la saarayaa godkiina markaa wuxuu ka horreeya hortooda ayuu yahay qaabka noocaasa markaa dagaalkii loo dhigay haddiiba ay dhacdo markaa inay soo maraanna oo ay cidi soo tallowdana dumarka iyo carruuruhu markaa waxa weeye iyaguna intay markaa meelaha kore koraan ayay markaa iyaguna halkaa ka shiidayaan xuyay ibnu akhtab ninka la yidhaahdo oo reer bani nadiir ahaa qolada reer bani nadiir markaa ahaa ayaa wuxuu u tegey reer bani quraydo ayuu u tegey yacni xoogaa waa kala degganaayeen reer bani quraydo waxaa u talinayey nin la odhan jiray kacbu ibnu asad la odhan jiray baa u talin jiray markuu markaa dhufayskoodii tegey waa diiday kacbu ibnu asad inuu u soo baxo ninkii odayga u ahaa bani qurayda inuu u soo baxo la hadlo albaabkaba ka furo waa diidey waa ku celceliyey wuxuu yidhi horta albaabkaiga fur maya buuli inuu u soo galaba waa diidayey inuu ka furo wuxuu idhi cizigii adduunyadan maanta ku wadaa wakhtigoo dhan cizigii iyo sharafta si aad ku heli lahayd baan ku wadaa quraysh iyo khatafaan iyo asad iyo qabaa'il kale ayaan markaa kuu keenay si ay muxamed ula dagaalamaan marka muxamed maanta haddii la jebiyo oo sidaas markaa wax arrinkaa lagaga faraxasho dee cizi marka ayaad helaysaa markaa intaa hadhay ee wakhtiga cizi iyo sharaf markaa weligaa ayaad heli doontaa wuxuu ugu jawaabay kacbu ibnu asad ninkii la odhan jiray quradiga ahaa reer bani quraydo odayga u ahaa wallaahi waxaad ila timi dulligii wakhtigaad ila timi buuhi ya yacni dulligii markaa wakhtiga wakhti oo dhan inaan dulloobo weeye waxaad ii waddaa calaa kulli xaal warkii ayuu markaa ku celceliyey aad yo aad buu u tirtirsiiyey markii dambe wuxuu ku yidhi war wax kale ii diidi mayse albaabka inaad iga furtee waxaad ii diidaysaa raashin yar oad markaa haysataa isleeda wuu kula cuni doonaa bakhaylnimaa kuu keliftay buuhi markaasuu xanaaqo markaasuu ka fura bidix iyo midigba waa kaga yimi siduu ugu tirtirsinaayey inuu markaa waxa weeye dagaalkaa ka qayb qaato oo markaa uu ka mid noqdo dagaalkaas markaa cidda dagaalamaysa yacni safka dagaalka iyo gurubkiisa si ugu soo biiri lahaa ayuu aad ugu celceliyo jiho walba kaga yimi ilaa markii dambe uu sidaa ku waafaqay oo ku raacay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa soo gaadhay reer bani qurayda nimankii la odhan jiray ballanka inay ka baxeen oo ballan fureen nimanka quraysh iyo cidda la socotana ay markaa la gaashaan yihiin oo ay markaa waxba iyaga weheliyaan dagaalkaana ay ka qayb qaadanayaan ballankiina ay buriyeen nebigu wuxuu u diray calayhi salaatu wasalaam saxaabada qaar ka miduu u diray oo laba sacad ay ka mid yihiin labadii oday ee markaa mas-uulka u ahaa aws iyo khasraj sacd ibnu mucaad iyo sacd ibnu cubaadah oo ay la socdaan khawaat ibnu jubayr iyo cabdullaahi ibnu rawaaxa afartaasuu u diray waxaanu idhi nimankaas soo hubsada ballankii inay ku sugan yihiin iyo inay ballan fureen markaa soo hubsada hadday noqoto ballanka inay sidii ugu sugan yihiin si caamaa warkaa u sheegaysaan buuhi hadday noqoto inay ballan fureen oo ballankii ka baxeen aniga tilmaan aan ku fahmo ii tilmaama oo dadku aynay fahmaynin maxaa la rabaa wuxuu nebigu rabaa calayhi salaatu wasalaam yacnii haddii markaa la sheego iyadoo markaa waxa weeye cadow badan oo dabadeed ay soo soo kaashadeen yuhuuddii marka waxa weeye madiine ag deganaydna haddii la yahay ballankii iyaguna waa fureenoo markaa dagaalkay ka qayb yihiin xoogaa markaa dadka qaar in niyad jab ku keento ayaa laga baqi karaa taas baa waxaa la doonayaa si aan markaa ciidanku u niyad jabin oo waxa weeye markaa mooralkoodu u dhisnaado ayaa waxaa la doonayaa markaa in laga ilaaliyo wax alla wixii niyad jabinaya ama waxa weeye markaa mooralkooda inuu hoos u dhaco ka qayb qaadanayo o dhan baa laga taxadiraya saxaabadii markay u tageen waxay kala kulmeen nimanku ballankii inay ka baxeen bay la kulmeen nebigana calayhi salaatu wasalaam ay dhaleecaynayaan oo ay caynayaan oo ay markaa waxa weeye dagaalku afka ka saaran yihin dabeed labada saacad mid ka mida ayaa markaa caayey oo hadal markaa adag ku yidhi waxaan filayaa inuu ahaa sacd ibnu mucaad sacd ibnu mucaad ayaa caayey oo hadal adag ku yidhi dabeedna sacd ibnu cubaada ayaa wuxuu ku yidhi nimankan waxa inaga dhexeeyaa waa ka weyn yahay marka cay waa ka weyn yahay iyo hadale inaga keen sidii bay kaga soo noqdeen nebiga markay u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam hadal ishaaro ah oo aan dadkii fahmaynin bay cabbireen tilmaan ayay markaa u tilmaameen kinaayo ah oo sarbeeb iska ah oo aan markaa dadku fahmayn markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau idhi allaahu akbar abshiruu yaa macshara almuslimiin allah baa weyni badan bishaaraysta markaa ururkii muslimiintow nebigu been ma sheegin waxay u qaateen war lagu farxo in laga helay xaggii reer bani qurayda iihaamka iyo tawriyadaasaa la doonaya marka waxa weeye dadkii in marka waxa weeye goobtan lagu dhaafiyo xaaladdan yacnii sarbeebta ayaa markaa la isticmaalay allahu akbar waa kelmad xaqa abshiruu yaa macshar almuslimiinna waa hadal markaa caamo bishaaro ah laakiin dad badani waxay u fahmayaan war lagu farxaa inuu ka soo yeedhay nimankii reer bani qurayda saasay u fahmayaan fahamkaysaa u fahmayaanna waxaa loo jeedaa si aan marka waxa weeye mooralkooda iyo macnawiyaadkooda aanu hoos ugu dhicin dadkan ayaa la raba munaafiqiinta qaarkooda ayaa markaa hadalla markaa xunxun ku hadlay oo waxay yidhaahdeen maa wacadana allahu wa rasuuluhu ilaa ghuruura ilah iyo rasuulkiisu ballanqaad kedin ah oo baatilay noo ballanqaadeen bay yidhahdeen qaar kale waxay markaa yidhaahdeen yacni meeshani meelaa ku sugnaataan maahee iska noqda ciidankii baabay ku samaynayaan tabiit inay kadib ridaan oo markaa meesha lagu kala tago ayay markaa ku baaqayaan qaar kale waxay sameeyeen in nebiga calayhi salaatu wasalaam ay weydiisteen oggolaansho u oggolaado guryahoodii u fasaxo iyagoo ku cudurdaaranaya guryihii marka waxaa weeye inay dayacan yihiin in cadowguna soo geli karo meel darafa ku yaallaan yacni tuugta iyo wax la midna ay guran karaan marka waxa weeye in la fasaxo ayay marka waxa weeye dalbeen oo ay weydiisteen godka markii hore la qodayey waxyaale mucjizaada ayaa ka muuqday oo khawaariqulcaadaat ah waxaa ka mid ahaa qoditaankii godka la qodaayey dhagax adag oo la jebin kari waayey ayaa markaa ay gaadheen markaa saxaabadii siday u qodayeen dabeedna nebiga calayhi salaatu wasalaam bay u sheegeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka qaaday wixii ay godka ku qodayeen buu ka qaaday markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu xuse wuxu uhi bismi illaah dabeedna waa ku dhuftay qayb baa marka waxa weeye duushay yacni waxaad markaa mooddo hillaacoo kalena waa ka kacay yacni hillaacoo kale ayaa markaa meeshii yacni ka baxay wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa lay tusay kunuustii iyo khasaa'intii marka waxaweye kisra ay lahaayeen ayaa lay tusay mar labaad buu ku dhuftay bismiillaahi intuu yidhi dabeedna wuxu yidhi waxa lay tusay khasnadihii iyo guryihii markaa qaysar baa lay tusay qolyaha ruum mar saddexaad buu ku dhuftay isagoo bismillaahi yidhi waxaa lay tusay buu yidhi kunuustii marka waxaweeye reer yaman ayaa markaa lay tusay riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan inuu markaa yidhi waa laysiiyey kunuustii kisraa laysiiyey iyo faris yacnii kunuustii qaysar yaa laysiiyey iyo guryahoodii kuwii yaman ayaa laysiiyey yacnii saas yadaa ayuu markaa u yidhi marka dhagaxiina waxa weye sidii ayuu ku burburay oo meesha ay ku bannaanaato taasna waxay ka mid tahay waxyaalaha markaa khawaariqulcaadaadka ee caadaadka dillaacinaya ee markaa ka muuqday nebiga calayhi salaatu wasalaam ghaswadii axzaab ashyaa kale waa dhacday gaajo daran baa jirtay aad iyo aad marka waxa gaajo u daran ayaa jirtay oo iyagoo godka qodaayo hawshaa daran ku jira ayaa marka waxa dhacday inay aad markaa loo gaajooday markaasaa saxaabada qaarkood calooshoodii waxaa ku xidhnaa dhagaxdhagax baa ku xidhnaa si aan beerku u ruxmin oo u yara adkeeyo u geejiyo dabeedna nebiga calayhi salaatu wasalaam baa calooshiisii muuqatay saa isaga laba dhagax baa ugu xidhan halkaana waxaa laga qaadanayaa in waxaweeye nebiyada iyo saalixiinta iyo awliyada ilaahay inay gaajoodaan inay waxaweeye markaa dhibaatoobaan yacni in wax kastay doonaan adduunyada markaa inay ku helen waayo adduunyada daaruljazaa ma aha inay adduunyada markaa dhici karto inay ku gaajoodaan ama ku xanuunsadaan ama ku dhibaatoodaan taasina waxay ka mid tahay dalaa'ishii tawxiidkaay ka mid tahay oyna dhib iyo dheefba iyagu aynay hananayn yani marka ayaa laga qaadanaya marka waa min dalaa'il tawxiid baahida daran ee jirta markii la arkay ayaa saxaabi saxaabada ka mid ah wuxuu u tegey markaa zawjadiisii ama ooridiisii ayuu u tegey dabeedna wuxuu ku yidhi waxaan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo gaajo haysa ayaan arkay waxba ma haysaa dabeedna waxay tidhi in yar baan hayaa oo waxa weeye markaa daqiiqa oo aan kimis markaa ka samayn karno waxaan kaloo hayaa waxar yarna waa hayaa halkii baa markaa wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baan u yeedhaya waayo intaa waa samaynayaabay tidhiye dadka ha igu soo jebine nebiga iyo laba saddex qofoo kale dhowr qofoo kale iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam u yeedh ha igu fadeexadin laakiin dadka saxaabigii waa tegey nebiga calayhi salaatu wasalaam buu u tegey warkii ayuu markaa dhegta u saaro hoos ugu sheegay nebiguna calayhi salaatu wasalaam dadkii buu u dhawaaqay ou yidhi yaa ahlalkhandaq waxa markaa idin casuumay oo raashindii sameeyey saxaabigan jaabir baa idin casuumay halkii ayuu soo noqday ciidankii waa soo dareeray tiradoodii waa fara badan tahay gabadhii markay aragtay way naxday yacni waxa weye saxaabigii bay markaa waxa maagtay ninkeedii ayay maagtay oo ay ku tihi markaa adaa meesha igu fashiliyey maxad caynkan caynkan u tidhi dabeedna wuxu yidhi anigu sidii baan sameeyey marka aad igu tidhi ee nebiga calayhi salaatu wasalaam baa dhawaaqo saa yidhi kadib nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sameeyey inuu markaa waxaweye dheriga ku tufay uuna yidhi markaa waxaweye dabka ha ka qaadina saa ugu daaya yacni marba markaysaga wuxuun ka soo gura laakiin u daaya kimistiina waa la xasheeyey dherigiina sidii buu u karayey ilaa marka ay wada dhergeen taasina waxay ka mid tahay mucjizaadka ka dhacay ghaswatulaxzaab ka dhacay barakada nebiga calayhi salaatu wasalaam bay taasina ku dhacday ciidan markaa badan oo boqolaal ah in waxa weeye markaa waxar yar iyo in yar oo daqiiq ah oo markaa waxa weeye dhowr qof ku fillaanaya in boqolaalka uu ku wada fillaado waxa weeye waxay ka mid tahay yacni mucjizaadka nebiga calayhi salaatu wasalaam ka dhacay bay ka mid tahay mucjizaadka ka dhacay ayay markaa ka mid tahay nimankii gaalada ahaa markay yimaadeen isweer bay meeshii ka hayeen mudabbilay markaa meesha degganaayeen dhibaataa kala kulantay waxay noqotay markaa waxay doonayeen inay gaadhi waayaan nimankii waxa weeye fardafuulka ahaa ee quraysheed qaar ka mida waxay dooneen inay markaa waxa isku soo qaadaan yacni markaa khandaqa waxaa ka mid ahaa camru ibnu cabdiwud baa ka mid ahaa waa ka soo tallaabay deedna mubaarasa buu u yeedhay khandaqa meel ka sokaysa ayuu wuxuu yidhi yaa ii soo baxaya waxaanu ka mid ahaa nimankii carabtee marka waxaan dagaallada ku sheeganaa ayuu ka mid ahaa waxa u baxay caliyu bnu abi aalib baa u baxay dabeedna wuxu yidhi isu kay sheeg waxaan ahay buu yidhi caliyu bnu abi aalib dabeedna wuxuu yidhi aabbaha baanu saaxiib ahayn inaanku dilo ma jecli ee iga tawardo inaanku dilo ma jecli buui wuxuu yidhi markaa haddaana doonay inaad disho anaa doonaya inaan ku dilo markaasuu deedna isku soo qaaday markaasuu deedna ku yidhi oo ciddan kale markaysa markaa kudaba joogtaa maxay yihiin xaggii buu eegay intii buu ka gaadhsiiyey dhag sidii buu ku dilay marka midhmidh saasoo kale u soo tallaabay waa jiraan oo marka waxa weeye iyaguna markaa aan guul la kulmin leebleeb la isdhaafsaday oo markaa la soo ridayna waa jiraan oo sacd ibnu mucaad leeb marka ay soo rideen ayaa markaa kaga dhacay gacanta kaga dhacay dabeedna halbowlaha gacanta ayuu jaray dhiiggii ayaa markaysa soo daayey dabeedna ilaahay uu baryey dabeedna wuxuu yidhi yacni dagaalkii quraysheed hadduu ilaahayow wax ka baaqi yihiin ii baaqiyeen hanay dilin ilaa markaa reer banu qurayda nimanka la yidhaahdo yacni dhinacaygu ka qaboobo oo nimankaa warkoodii arrinkoodii aan ka bogsado ilaahu hay dilin dhiiggii baa istaagoo shag yidhi farsamo markaas dhakhtarnimo oo halbowlaha go'ay markaa laysugu xidho oo inta markaa la yaro qalo dabeedno markaa laysku xidho dhiiggaasi markaa waxa weeye halkaas la xidhona markaa lama hayn dhiiggii waa istaagay sidaa ayuu dhaawac ku noqday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la tashaday laba sacad wuxuu yidhi ka warrama haddii markaa nimankan reer khatafaan aynu markaa la shirno oo cid u dirno oo ku nidhaahno idinku iska noqda qoladiinnana la noqda midhaha madiine ka soo baxana sannadkii waxaa laydin siinayaa saddex meelood marka laga dhigo dalool baa laydin siinaya saddex dalool marka laga dhigo dalool baa laydin siinaya sidaa haddaynu yeello ka warrama waxay ku yidhahaan yaa rasuula allaahi hadduu ilaahay ku amray fa samcan wa taaca yacni waa maqlaynaa maqal waana ateecaynaa hadday tahay waxaad annaga noo yeelaysana xaaje uma qabno inaannu saa markaa yeello waayo annagiiyo nimankani waxaannu ahaan jirray gaalaan wada ahaan jirray sanamadaan wada caabudi jirray nagamay quuddarrayn jirin nagamay rajayn jirin inay midhaha madiinaa wax ka mida cunaan mooyaane waxay naga iibsadaan oo lacagtooda la baxaan ama mid yaga ka midii martisoor hadduu noogu hoydo martisoor waxaan u siinna mooye xabbad ka mida midhaha madiina baad noogamay qaadi jirin maantoo ilaahay islaamnimada nagu ciseeyey oo nagu sharfay oo una hanuuniyey xoolaha yaga markaa ma siinayno seef waxaan ahayn yacni markaa waxa weeye naguma laha markay nebiga weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ku yidhi waa shay aan idinka idiin samaynaayo oo bimacnaa arrinka noocaasa inuu ijtihaad ahaan u samaynayo ayaa laga fahmaya waxaana laga qaadanaya nebiyadu markaa dagaallada inay ka ijtihaadaan ayaa laga qaadanaya waxaan arkay buu yidhi marka carab oo dhan oo meel keliya idinka soo wada liishaamaysa marka waxaan doonay inaan idinka kala jebiyo taasna culamada qaarkood waxay kala baxaan xadiisku saxiixuu ku sugan yahaye xadiiska ku saabsan inuu nebigu sidaa ku hamiyey laba sacadna la tashaday inuu xadiiska ku saabsan inuu markaa nebigu sidaa ku hamiyey inuu markaa midhaha madiina dalool markaa inuu siiyo sannadkii dagaalkana saa ay uga baxaan waxaa laga qaadanaya hadday xaajadu keensato ama daruuradu keensato wakhtiyada qaarkood xataa gaalada marka waxawaya in xoolo la siiyo si waxa weeye dhibtooda looga nabadgalo inay markaa bannaan tahay yacnii axkaamta lagala baxaya ayay ka mid tahy haddii marka waxa weye laga maarmi karo oo markaa si kale laysaga daafici karo xaalka noocaasa ma bannaana laakiin hadday noqoto marka waxa weeye mid laga fursan waayey inay bannaantaa laga qaadanaya waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam shay aan bannaanayn oo xaaraana inuu soo jeediyo oo yidhaahdo sidaa inaan yeello ka warrama ama uu ku hamiyo dee waxa weeye ma dhacayso kadib waxa islaamay nin markaa khatafaan ka mida oo la odhan jiray nucaym ibnu mascuud ayaa islaamay nebiga calayhi salaatu wasalaam buu u yimi wuxuu idhi waan islaamay waxaa doontay amar nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa tahay nin qura ayaa tahay oo bimacnaa haddaad nala joogto awoodda waxaad nagu kordhinaysaa dee ma badna laakiin waxaad samaysaa mar haddii islaamnimadaadii aynay ogayn ku noqo oo sidaad u kala jebin karto iyaga laftooda cadowga u kala jebin karto yacni u kala jebi waayo dagaalku waxa weeye waa dhagar yacni dagaalku tab weeye marka waxaad samaysaa intaad ku laabato iyagaan islaamnimadaadii ogayn si aad u kala jejebin karto u kala jejebi nucaym ibnu mascuud taladii buu qaatay wuxuu u tegey reer banu qurayda ayuu u tegey waxaana ka dhexayn jiray waagii hore qabla alislaam yacni xidhiidh baa ka dhexayn jiray reer bani qurayda oo marka waxa nimanbay saaxiib ka ahaayeen yacni khamrada iyo waxa la midkaana wada cabbi jireen islaamnimadiisana kamay warqabaan wuxuu uhi reer bani quraydow waa la dagaalanteen muxamed quraysh yacni waa niman markaa ku yimi duullaan u yimi hadday fursad helaan way ka faa'iidaysanayaan haddii kalena dhulkoodii bay ku noqonayaan idinkiyo muxamedna waa idin kala tegayaan khatafaan iyo markaa waxaa weeye qurayshi xaalkoodu sidaa weeyi fursaday kaga libaystaan hadday heli karaan way ka faa'iidaysanayaan fursaddaa hadday waayaanna way iska laabmayaanoo guryahoodii bay iska tegayaane dhulkoodii idinkiyo muxamed baa laydin kala tegaya idinkuna madiinaad degantihin madiina duleedkeedaad degantihin dagaalkiina waa gasheen nimankii dagaalka idinku kallifayna ee idinkula jirayna waa idinkaga baxayaanoo fursaddaa markay waayaan way iska noqonayaan dhulkoodii waa u nabadgeshan yahay guryahoodii bay joogaan xoolahoodii bay haystaan idinku madiina duleedkeedaa taallin hadhowna lama dagaalami kartaan oo iskama celin kartaan oo keligiin midaa iska caabbin kartaan ma aha maadaamay sidaas iyadaa tahay si nimankani dagaalka ayna idinkaga bixin waxaan idiin soo jeedinayaa talaan idiin soo jeedinayaa jacaylkii inaga dhexayn jirayna waa garanaysaan iyo sidaa nasteex idinku ahay maadaamay sidaas tahay waxaad samaysaan waxaad tidhaahdaan ma dagaalamayno oo dagaalka idinlama gelayno ilaa rag aad noo dhiibaysaan oo gacantayada ku jirayo annaga nala joogaya aa markaa noo dhiibtaan waxaannu dagaalkaa idinkula geli karraa inaad rag waxa weeye markaa noo dhiibtaan oo raggaasi markaa waxa annaga dhexdeeda ku sugnaadaan gacantaydana ku jiraan saasaynu ku wada geli karnaa dagaalka waxay yidhaahdeen waa tala fiican waa ka tegey quraysh buu deedna u tegey quraysh wuxuu ku yidhi waa garanaysaan jacaylkayga idin jeclaa iyo sidaa nasteex idinku ah waxay yidhahdeen haa wuxuu yidhi nimankii yuhuudeed baan war ka hayaa nimankii yuhuudeed inay markaa muxamed iyo asxaabtiisii ku ballan fureen waa ka murugoodeen arrinkaa waa isku ciilkaambiyeen cid bay u direen yacni war baa dhex maray waxay u ballanqaadeen oo yidhaahdeen niman markaa waxaweye rahaa'in ah baannu iyaga ka soo qabanaynaa nimankaasaannu kuu dhiibaynaa yacni qaabka noocaasay rabaan waxaanay doonayaan marka arrinkii inay ka baxaan bay rabaan haddaad rahaa'intaas siisaanna waxaa loo geynaya moxamed baa loo dhiibayaa si loogu kalsoonaado in warkaas daacad ay ka yihiin dabeedna nimankaana uu laayo dabeedna marka waxa weye nimankii niman arrinkii ka baxay inay yihiin lagu kalsoonaado marka ha ka yeelina marka waxa weye rahaa'inta marka loo dhiibayo yacni haddaad rahaa'intaa u dhiibtaanna moxamed bay u dhiibayaanoo gacanta u gelinayaan waa yahay bay idhahdeen ma siinani bay rahaa'in ma siinano nimanaan u dhiibayno gacanta markaa reer bani qurayde u gelinaynaa ma jirta bay yidhahdeen go'aanka iyaguna waa qaateen waa ka tegey qoladii khatafaan buu u tegey sidii si la'eg buu ku yidhi wuxuu ku yidhi nimankii markaa yuhuudda ahaa ee reer banu qurayda arrinkii waa ka baxeen waa ka murugoodeen maxamedna waa la xidhiidheen waxay u ballanqaadeen niman markaa inay ka soo qabanayaan khatafaan iyo quraysh dabeedna nimankaas marka waxayn ay u dhiibayaan muxamed markaa inay u keenayaan dabeedna muxamed laayo yaga dabeed markaa in lagu kalsoonaado si loogu kalsoonaado ayay nimankaa doonayaan inu dhiibaan marka ha ka yeelina inaa u dhiibtaan qoladaasna waa qaadata habeenkii sabtida markay ahayd bay cid u direen yuhuuddii waxay ku yidhaahdeen qoladii markaa quraysh iyo qoladii khatafaanba markay cid u direen nimankii yuhuudeed ay u direen ee bani qurayda ayay waxay ku yidhahdeen meeshaannu joognaa meella jooga maaha bil bay markaa meesha fadhiyaan fardihii iyo geeliiba waa halaagsameen oo waa baaba'een oo bishaa dee waxaweye ma daaq tegayaanoo wax fiican daaqi maayaan ila goobbay taagan yihiinoo waa in markaysaa agtooda ay ku sugnaadaan haddii ay markaa daaq tagaan waxay ka baqi karaan markaysaa intaa in dagaal qabsado marka waxay dhahaan gaadiidkii waa halaagsamo waa baaba'ay hadday farda tahay iyo hadday geel tahayba meeshanna meel la jooga ma aha berri aan marka maxamed ku quusanno ku kicinno sidaasaa loola diray oo markaa yuhuud loola tegey yuhuudi waxay tidhi berri waa sabti oo sabti horta ma dagaalanno wax camala inaannu samayno mid noo bannaan ma aha kuwii naga horreeyeyna markay sabtigii markaa camal la yimaadeen oo shaqadii loo diiday sabtidii ay la yimaadeen halaag baa ku dhacay marka horta sabti dagaalami mayno ku talagala mar labaadka waxaad doonaysaan markaa inaa iska noqotaan baad doonaysaan annagana noo kala tagtaan annagii muxamed waxaannu idinku kalsoonaanno ayaannu rabnaa waxaannu rabnaa markaa rag inaad noo dhiibtaan raggaa gacantaydaa soo gelisaan annaga nala joogaanoo dhexdeeda ku sugnaadaan si aannu idinku kalsoonaanno markiiba markii warkaa ay maqleen qoladii qureysheed waxay idhahdeen ninkii nucaym loodhan jira run buu idiin sheegay waa kuwa raahinta hadda inaga doonayay waa kuwa dulba inaga dalbay markaa yidhi ragna siiya gacantayda ku jiro aannu haysanno ya waxay dhahaan rag aanu idin siinayna ma jirto qof aanu idiin soo dirayna ma jirto ee soo baxa marka aan la dagaalanno maxamede qoladii reer bani quraydana waxay yidhaahdeen waa run buu idiin sheegay markaa nucaym waxay noqotay marka waxa ciidankii inuu kala jabo kala shakiyo waxay u qabaan qoladii markaa quraysh yani waxay u qabaan in waxa weeye qoladii reer bani qurayda dagaalkii kaga baxeen saas yadaa bay u qabaan wixiina ka noqdeen kadib wuxuu u diray nebigu calayhi salaatu wasalaam xudayfat ibnuulyamaan buu u diray xudayfat ibnuulyamaan ayuu nebigu u diray calayhi salaatu wasalaam oo yidhi markaa ciidanka bal hadda inoo soo eego inoo soo ilaaliya waxaa lagu salliday markaa waxa weeye dabayl baa lagu salliday iyo qabow iyadoo cabsidu aad u badan tahay dabaysha dhacaysaa badan tahay qabowgu aad iyo aad u daran yahay ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam miyaa inoo soo ogaanaya khabarka markaa warka qoladan duullaan ka ahayd ee gaalada ahayd warkooda ayaa inoo keenay saxaabadii horey u kici waayeen waa ku celiyey kadib markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi qum yaa xudayfa xudayfaw kac xudayfa wuxuu idhi mar hadduu nebigu i magacaabay weji aan uga joogaa meesha ma taal waxay noqotay markaa inaan kaco dabeed wuxuu idhi warka markaa qawmkaa inoo soo sug oo warkooda inoo keen yacni hana argagixin oo yacni wax markaa aad soo darrisiiso la timaadda ayaanu jirin waxba ha samaynin waxaad kaga argagixiso ha samayn xudayfa wuxuu idhi waa tegey markay noqotay markaa inuu xudayfa tegey waxa dhacday in markaa qabowgii iyo wixiiba laga qaaday waxaad mooddaa buu idhi kaad inaan soconayo innaba wax qabow ah aanan dareemayn qabowgiiyo wixiiba waa layga qaaday halkii baan dabeed markaa waxaa socday buu idhi yacni ciidankoodii ayaan dabeedna dhex galay buuhi iyadoo dabayl aad u daranay dhacayso dabayshaasi waxay u diidaysaa teendhooyinkoodu inay taagnaadaan oo teendhadii waa ka duminaysa oo dabkii waa ka bakhtinaysa oo dherigii waa ka ridaysa yacni markaa dabayl dhibaato badan baa haysa yacni xaalad dhib badan bay ku sugan yihiin marka ciidankoodii baan dhex galay buuhi kadib baa abuu sufyaan baa wuxuu yidhi hadal baan odhanayaa nin walowba ninka kugu xiga aqoonso markuu caynkaa yidhi baa ninkii igu xigay xagga iga xigay ayaan war ku madahay magac buu ii sheegay waxaan iska dhigay inaan gartay kii kale igu xigaan idhi ku madahay markaas isaguna magac buu ii sheegay inaan gartaan iska dhigay aniga cidi waxa ima weydiin buui waxay ku tusinaysa dakaa cajiiba ya yacni maskax markaa waxaweye cajiiba bay ku tusinaysa siduu xadadkii iyo dhacdadii cusbayd markiiba marka waxa weeye jawaab uu kaga baxayo uu helay oo markiiba markaa waxawe arrinkii yacni waxa weeye si aan isaga waxba loo weydiin ayuu kuwii kale kala horreeyey abuu sufyaan waa hadlay wuxuu yidhi waa aragtaan meeshan waxa inaga dhacay nimankii la odhan jiray waxa weye reer bani quraydana waa inaga baxeen dagaalkii reer khatafaan waa sidanoo kale iyaguna innagana waxan baa inaga dhacay marka waxa weeye anigu waa guurayaa waa ciddii guuraysa waxay noqotay markaa sidii inay ku guuraan ayay noqotay xudayfa markaasuu iskaga soo baxay wuxuu u yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam dabeedna khabarkiiba uga warramo u sheegay warkii ayuu u sheegay markuu intaa uu soo soconayo iyo intuu sii socday iyo intuu marka waxa weeye ciidankooda ku dhex jiray intaa marka waxa weeye cabsidii iyo qabowgii iyo wixii oo dhanba waa laga qaaday markii waxa weeye uu nebiga ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam oo warkii u gudbiyo nebiga u gudbiyey markaasaa loo keenay bahal qarqarya a loo keenay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam maradiisii huwiyey sidii buu markaa ku seexday ilaa uu markii dambe nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qum yaa nawmaan kac kaagan hurdada badanow marka waxaweye calaa kulli xaal waxyaala badanoo cajiiba ku sugan oo qisada markaa laga qaadanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidanka muslimiinta wuxuu yeelay afgarad afgaradkoodu wuxuu ahaa markaa maalmaha xaamiim laa yunsaruun maalmaha iyo habeennada waxaa u afgarad ahayd xaamiim laa yunsaruun ayaa afgarad u ahayd sidaas ayaa afgarad u ahay sidii baa markaa nimankii waxa gaalada ahaa ku noqdeen oo ku laabteen kadib marka waxa weeye markay nimanka iska laabteen nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa u yimi jibriil oo ku yidhi hubkii miyaad dhigtay annagu markaa hubkii maanu dhigin oo ciidamada markaa aan la arkayna aayadda lagu sheegayo waxa weye waa ciidamo malaa'iga weyi yani haddaanu malaa'igtii nahay hubkii maanu dhigin buuri yani ilaahay wuxuu ku amrayaa inaad markaa reer banu qurayda ku baxdo sidii baa nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu baxay reer bani qurayda waxaanuu yidhi laa yusalliyanna axadun alcasra ila fii bani qurayda qofna yaanu casar tukan reer bani qurayda agtooda inuu ku tukado mooye meel kale yaanu casar ku tukan madiine xoogaa bay ka yara duugsanaayeen dhowr mayl bay u jireen sidii baa saxaabadii marka waxa ay ku yaaceen casarka marka waxa reer bani qurayda ka gaara xadiiskana xoogaa fahamkiisii saxaabadu waa isku khilaafeen bacdi waxay yidhahdeen waxa laynooga jeedun u degdega daad iyadoo ay gaaban tahay oo jidka ku sii jiraan bay yidhaahdeen casarkii ay sii tukadeen oo salaadda inaynu tukanin laynoma diidayne muraadku wuxuu yahay in degdeg layna amraayaa muraadku yahay oo macnaha maqsuudkaa bay eegeen almacna almaqsuud macnaha naska looga jeedo inay tahay degdega taasay ka eegeen ee reebid salaadda laga reebayaan muraadku ahayn marka salaadda xilligeeda hadduu gabaabsi yahay waxay noqonaysaa bay yidhahdeen in la sii tukado oo jidka lagu tukado lana degdego oo maqsuudkii lagu dadaalo saxaabada qaarkoodna waxay yidhaahdeen salaaddii maadaama laynagu yidhi oo nebigu inagu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yusalliyanna axadun alcasra ila fii bani qurayda meelaan bani qurayda ahayn ku tukan mayno sidii bay isaga socdeen iyadoo qorraxdii dhacday bani qurayda tageen markaasay reer bani qurayda agtooda ku tukadeen falam yucanif waaxidan min alfariiqayn labada qolo qolona ma dagaalin nebigu calayhi salaatu wasalaam loogama jeedo labaduba waa musiib laga tilmaami maayo oo labaduba saxdii bay asiibeen sidii saxnayd ee maqsuudka ahayd baa labaduba asiibeen laga tilmaami maayo ee labaduba waa ijtihaadeen marka mujtahid kastaa markaa xaqa asiibay oo xaqii yacni haleelay muraadku ma aha ee waxa ugu badane ku sugan waxay tahay yacni waxa weeye hadduu markaa mujtahidku khatao u ijtihaado inaan la dagaalayn lana dhaleecaynayn weeye oo mujtahidku hadduu khatao laa yucanaf lama tacniifiyo in mujtahidku marka waxa khatii karana dee nusuusta kale aynoo sheegaysa ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan waida xakama faijtahada faahطa'a falahu ajrun xadiiskii saxiixaynka marka wuxuu nebigu u qaybiyey calayhi salaatu wasalaam kuwa ijtihaadaya mid musiib ah iyo mid mukhtia buu qaybiyey mid xaqii asiibay iyo mid gefay labada nooc buu qaybiyey calaa kulli xaal qisada halkan laynaga warramay waa qisada noocaas reer bani qurayda isweer baa meeshii laga qabtay calaa kulli xaal lama dagaalami karaa markii dambe waxa la isdhiiba maalma isweer lagaga hayay isdhiiba ayaa la yidhi waxay yidhahdeen waxaan isku dhiibaynaa xukunka sacd ibnu mucaad waagii hore waxaa ka dhexayn jiray gaashaambuur bay ahaayeen ama xulafay ahaayeen qabla alislaam aws qabiilka la yidhaahdo iyo banu qurayda dabeedna waxay is yidhahdeen bal inuu idinku xeebto xulafanimadii idinka dhexayn jirtay bal taas markaa inuu idinku xeebto yacni markaa innaba markaa xukunka idiin debciyo bal hadda isku daya nebigu calayhi salaatu wasalaam ma diidinoo ma odhan ilaaba ilaa xukunkayga ku dega amaraan amarkayga ahayn kuma degaysaan haddii kale waxa weeye markaa saasaa isweerka laydinka haynaya waa ka aqbalay in xukunka sacd ibnu mucaad ay ku degaan sacd ibnu mucaadna waa dhaawacoo madiinuu yaallaa nebigu waa aqbalay waxaanuu yidhi sacad ha la doono ha la soo qaado halkii baa sacad la doonay sacd ibnu mucaad dameer baa lagu soo qaaday ilaa markaa lagu keenay markaa goobtii markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qumuu ilaa sayidikum faanziluuh sayidkiinna markaa u kaca oo soo dejiya bimacnaa dameer ka soo dejiya waa laga soo dejiyey markaasaa waxa weye sacd ibnu mucaad ayaa wuxuu yidhi nimankii soo baxo marka waxa weye waa isdhiibeenoo dee xukunka sacad bay markaa waxa ku joogaan oy suganayaan wuxuu yidhi cidda xaggan joogtaa xukunkayga raallima ka tahay haa baa la yidhi cidda xaggaa joogtaana raallima ka tahay bimacnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiintu raallima ka yihiin haa yacni xaggan markaa reer banu qoraydana raallima ka yihiin haa xukunkii sidii baa lagu aqbalay sidii markii lagu aqbalay yani wuxuu yidhi waxaan ku xukumayaa wax allo wixii rag ah in markaa la laayo wax allo wixii ragga reer bani quraydaa in la laayo dee gaalnimadii waxay ku darsadeen inay nebiga ku ballan furaan oo la dagaalamaan oo la colloobaan ballankiina jebiyaan taasay ku darsadeen marka wixii ragga in la laayo aan xukumayaa buuhi wixii maata ana oo dumar iyo carruur ana in markaa la qafaasho oo dee waxa weeye addoomma laga dhigto nebigu calayhi salaatu wasalaam xukunkaa waa ku farxay waxaanuu yidhi waxaad ku xukuntay yani xukunkii marka waxaweyan ilaahay baad ku xukuntay yacni xukunkii boqorka uu ka xukumay toddobada samo korkooda ayaad ku xukuntay buuli taana waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye sacd ibnu mucaad ijtihaadkiisu inuu ahaa musiib oo sidii xaqa ahayd asiibay baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa cidnaba wax kale inaanu ugu xeebanayn ee liajlilaahi ay ka ahayd waxaa laga qaadanayaa inaanu markaa xulafanimo iyo marka waxaa weeye saaxiibnimo iyo wax ka dhexayn jiray toonna inaanu eegin yani marka ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya inuu waxa weeye cilmi u lahaa masaa'ishaasoo kale inuu xukumo inuu cilmi u lahaa u qalmaayey oo munaasib u ahaa ayaa laga qaadanaya fadliga sacad iyo cilmigiisa iyo aqoontiisa iyo marka waxaweyan yani ikhlaaskiisa intaba waa ku tusinaysaa yani qisada caynkaas sidii baa lagu fuliyey waxa la wixii rag aha waa la laayey kuwa marka waxa la garan waayo maqaangaadh baa mise ma aha waxa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu amray in markaa la faydo yani markaa xaggooda marka hoose la eego timaha hoose shicrada hadduu leeyahay waxa weeye waa la dilaya saasuu nebigu xukumay calayhi salaatu wasalaam haddii timaha hoose aanu lahayn lama dilaayo waa la daynaya shicrada haddaanu lahayn lama dilayo waa la daynaya marka saasaa waxa weye dabeedna loo baadhay wixii markaa rag ah waxay noqdeen lix boqol ama toddoba boqol meelahaasay noqdeen sidii baa lagu laayey qaarkood marka waxa weeye yani markaa laga waayey timaha hoose oo aani weli u soo bixin oo la daayena waa jiraan markii dambe dabeedna islaamay markii dambe dabeedna islaamay saas aawadeed cadiyat alquradi waxa uu yidhi waxaa lay bandhigay nebiga calayhi salaatu wasalaam maalintii waxaweye qurayda markaasay arrinkayga ka shakiyeen markaasaa nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam in lay eego oo markaa timahayga hoose la baadho haddii markaa timahaasi ii soo baxaanna markaa lay dilo haddii markaa timaha layga waayana markaa la idaayo fa kuntu miman lam yambut buu yidhi yacni waxa weeye kuwii aan u soo bixin timaha hoose aynay u soo bixin baan ka mid ahaa buuhi caynkaas iyadaa buu tilmaamay calaa kulli xaal qisadu waa dheerayd laakiin khulaasadeedu caynkaas iyadaa bay ahayd allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow udkuruu xusa nicmat allaahi allah nicmadiisa xusa calaykum korkiinna uu idinku nicmaystay wuxuu idinku nicmaystay id jaa'adkum goortay idiin timi junuudun ciidama ay idin yimaadeen ama waxaa xustaan oo sheegtaan id jaa'adkum goortay idin yimaadeen junuudun ciidama ay idin yimaadeen waa ciidamadii gaalada ahaa weeyi fa arsalnaa waannu dirnay calayhim yaga korkooda riixan dabayl baannu u soo dirnay dabayshaasi waxay ahayd riixu saba dabaysha markaa saba la yidhaahdo noocaasay ahayd wa junuudan iyo ciidamo ayaannu soo dirnay ciidamadaasoo lam tarawhaa aydaan arkin wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna basiira waxaad samaynaysaan mid u arag badan ayuu allaah ahaaday wallahu aclam subxaanaka allaahumma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk